بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan ku dhex jirnay mawduuceenii ahaa mowqif lmuslim min alqitaali fi lfitan qofka muslimkaa fitnada mowqifka uu ka istaagayahi iyo booska inuu ka istaaga la doonayo ayaan ka soo hadlaynay dhowr qodob baan marka ka soo hadalnay labadeennii jalso ama labadii habeenay tagtay dhowr qodob baan ka hadalnay haddii ilaah yidhaahda caawa qodobada aan ka hadli doono waxaa ka mid ah sidii aan horay u sheegnay bayaankii wadaadadu ay soo saareen oo bal mulaxadaad yani wixii iiga muuqday aan wax ka sheego waa qodob weeye qodobka labaad waxyaabaha la yidhaahdo isqarxinta ama la yidhaahdo alintixaaraat iyo tafjiiraadka waxa la yidhaahdo oo dhul aaminah wax lagu qarxiyo oo qofkaas ama isaga uu ku dhinto ama dad muslimiin ay ku dhintaan ayana xukunkeedu waxa uu yahay baan wax ka sheegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ka hadlaynaa qodobka kale mar haddii dadka ay muslimiin yihiin sida soomaalida la yidhaahdo kale boqolkiiba boqol waa dad muslimiina inay waajib ku tahay dadka muslimiinta ah alcamalu bishariicati illaahi subxaanahu wa tacaala diinka ilaahay kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga inay ku dhaqmaan inay shay waajiba ku tahay ayana waxbaan ka tilmaami doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ka hadli doonaa qodobadaas ka mid noqon doono ataxdiiru can altasaruci fii takfiiri lmuslimi inaan iskaga digno qofka muslimkaa gaalaysiintiisa ku degdegidda lagu degdegayo oo qofkii waxaad isku khilaaftaanba ama maaragtay madhabkaada waxaad adiga aaminsan tahay diido waa murtad yani in la yidhaahdo iyo waa gaal ayana xukunkeedu muxuu yahay dadkaas la yskaga tuuro baan ka hadli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ka hadli doonaa oo qodobadeenna ka mid noqon doono sida horeyba markii hore aan u sheegay sababaha bilaada muslimiinta ah ay ku qabsadaan acdaadoodu ay ku qabsadaan cadowgooda uu ku qabsado ka taariikh ahaan dhacdooyin horey u dhacay waxyaalo badanoo tasarufaad ahe maanta dadka muslimiinta ay samaynayaan waxaad moodaa inay ishaabahaan taasna waxbaan ka tilmaami doonaa haddii ilaah yidhaahdo yani asbaabtaas beled min bilaadi lmuslimiin inuu cadowgu qabsado asbaabaha ay ku qabsadaan yaan wax ka ishaari doonaa qodobka ugu dambeeyo oo kelimadeyda aan kusoo xiri doono biidn illahi tacaala waxa weeye wasaa'ilu dafci lfitani bacda wuquuciha fitnadu marka ay dhacdo dabadeed oo qofkaan fitnadii mujtamacan ay ku degto wasaa'ilka la adeegsado oo fitantaas la iskaga reebo lagu joojin karo fitanta marka ay dhacdo ayana haddii ilaahay yidhaahdo waxbaan ka ishaari doonaa marka kelimadeydana qodobkaas ayaan ku soo xiri doonaa waxaan ku hormarayaa tacliiqa bayaanka yani waa soo daabacay soo daabacan baan hayaa kulligiis mulaxadaad lagama weynaayo bani aadam wuxuu qoro horta laakiin kulligii ka wada hadli mahaye dhowr qodob baan ishaari doonaa oo ka mid ah sagaalka qodob oo wadaadada muqdisho ama xamar ku shiray ee bayaanka soo saaray bayaankoodaas mulaxadaadka iga muuqday baan dhowr qodob kasoo ka mulaxadayn doonaa qodobka ugu horeeyo horta waxay la baxeen magac ah inay yihiin musaalaxo iyo sixid magacaasay la baxeen dad wax musaalaxaynayo oo dad heshiisiinayo iyo waxyaalo khaldamay dad saxayo waa markii hore magaca ay ku bilaabeen waa wax fiican dad muslimiin ahoo dagaalamay shiddo ay dhex martay ama dagaal riman in la heshiisiiyo oo musaalaxa laga dhex ridaa waa qodobka aan ugu dabamarinayn uu ka mid yahay qodobadaydii hadda ka mid a ayuu soo geli doonaa waa shay fiican wey waa shay wanaagsan wey musaalaxa laakiin waxaa lagu yaqaanaa labadii qoloo dirirtay labadii qofoo dirirtay labadii kooxoodoo dirirtay inaad u kala dabqaado qolada meesheeda ugu tagto qolana meesheeda ugu tagto ugu dambayn ayaga aada isku keento musaalaxa aad ka dhex rido marka musaalaxa taasaa la yidhaahdaa laakiin annagoo wadaaddo ah baa hoteel fadhiisanayno bayaanaadan soo saarnay qoladii aan musaalaxaynaynana lama kulminoo ma anan qolaba intaan u yeernay tanaasul iyo waxaan ku waxayn karna ku samaynay ma aanan samaynin haddana musaalaxaana la yidhaahdaa magacaasaan la baxnay xoogaa waxaa moodaa magaca iyo musamaha iyo maaragtay yani o wataahi inaysan islahayn haddii ay horay aynan u samaynin waxay ahayd kolley lix maalmood bayaanka meesha waxa ku qoran lix maalmood bay fadhiyeen ayagaa fadhiyey bayaanayna soo saareen laakiin qolo hebel ay la kulmeen oy soo tanaasuliyeen waxay ka soo reebeen qolo hebel ay soo tanaasuliyeen markaas isku keeneen ay gacanta isku saareen ee heshiiyeen aniga ma maqlin marka taa horta waxaan leeyahay musaalaxa marka la yidhaahdo waa dad islaax bayna annaas waa shay fiican wa islaaxu daati lbayn laakiin inuu taa noqdaba ahayd taa marka mulaxadadayda weyn ma ahayn waxaan ka mulaxadaynaya markii ay maaragtay kulankaasi ou dhacay ayaa waxaa la yidhi waxaa lagu dhisay halkaasi hay-adda culummada soomaaliyeed baa lagu dhisaalay bayaankooday ku taallaa hay-adda culummada soomaaliyeed dadka meesha iskugu tegey yacni dad ay markii hay-a la leeyahay horta hay-a marka la yidhaahdo caalamka waa la qab sacuudigo kale way leeyihin waad ogtihiin hay-at kibaar alculamaa nima la yidhahda ay leeyihiin waxaa magacaabo dawladda dawladdaa soo magacaawdo markaasay weliba waxay ku magacaabaan dad ahlu cilmiyaho la yaqaano hebel iyo hebel iyo hebel ah wadaadadan ayagaa isu soo urursaday waxayna u badan yihiin sidaad ogtihiin dadka xarakaadka ahaa ay u badan yihiin ururadiibay u badan yihiin way jiraan rag aan ururo ku jirin laakiin waxay u badan yihiin raggaasay u badan yihiin uma maxaa ka dhalan kara hay-addaas markay iyagu isku magacaabaan hay-ad markii laisku magacaabo waxyaalaa ka dhalan karo waxaa ka dhalan karto urur aan horay u jirin oo cusub oo hadda soo biloway asaga laftiisa inuu urur urur cusub noqdo iyo faction cusub inuu noqdo baa suuroobi karto waxaana leeyahay waxaa la yidhahdaa ataariikhu yuciidu nafsahu bay dhahaan waxaa tusaale yaraan idin keenaya dawladdii ee soomaaliya ee milatariga ahayd markii ay dhacday oo maxamed siyaad barre uu xamar ka soo baxay oo urur u s la yidhaahdaa muqdisho uu qabsaday waxaa dhismay niman la yidhaahdo majmac culamaa la yidhaahdo baa samaysmay waa la wada ogyahan umaleyna dadku way yaqaanaan majmacaas oo ah yani maaragtay culummadii markaa joogtay muqdisho oo isku tagtay oo magacaas la baxday majmac culamaa markaas maqsadkoodu wuxuu aha ay u sameeyeen bal islaax inay sameeyaan oo dadka dhex ordaano waxun la qabto laakiin akhiiran muxuu isku bedelay muxuu noqday urur ururada soomaalida ka jiro wadaadada ah kamida buu noqday sa urur jira maha majmaca majmac urur jiro waay oo la yaqaano rag afraad lahoo loo yaqaano weeyaan ururuu isku bedelay waxaa la mid ahaa yani kabacdi ayaa markii la joogay urur la yidhaahdo s n a ayaa wuxuu sameeyey guddoomiyahoodii jenaraal caydiid baa wuxuu sameeyey ahlu sunna awal waxaa jiri jiray intaan ahlu sunna la samaynin niman suufiye la yidhahdaa jiri jiray oo la yidhaha ama qaadiriyo ama saalixiyo ama axmediyo hadda axmediye iyo saalixiye qaadiriya waa laga baxay kulli maxaa lagu midoobay ahlu sunna la yidha magacaasi la baxeen ay wataan waa urur jiro oo hadda dagaalada gobolada dhexe ka socdo urur ahlu sunna la yidhahdaa dagaalamaayo sooma ogidin magacaasay sheegtaan inkastoo dad badan ay ku diideen oo inkireen oon idaacadaha ka dhigaysano waxa weeye wixii la sameeyo berri urur hor lahou noqonaya urur hor leh ayuu noqonaya marka sidaa darteed kow ururkan la sameeyey oo hay-adda culummada soomaaliyeed la yidhaahdo ayagu inay ismagacaabaan maahayne asalku wuxuu ahaa inay dawladu magacaawdo cid ka sarraysa inay magacaawdo weliba mu'ahalaadkooda lagu magacaabo ayay ahayd culumonimadooda cilmiga ay leeyihiin taqwada ay leeyihiin dhowrsanaanta ay leeyihiin khibradda ay ummadda u leeyihiin in lagu magacaabay ahayd waxaa dhacaysa haddii maanta ururkaas sidaa loo daayo sida dhacdayba inay imaan doonto khilaafaad fara badan qolo kale intay meel fadhiisato inay yidhaahdaan annagana hay-adda culummada soomaaliyeedana la yidhahda maadaama dawladdu waxaan aynan samayn qolo kale inay tidhaahdo hay-adda culummada soomaaliyeed baana la yidhaahda oo meeshaas boqol hay-adood oo hay-adda culummada soomaaliyeed la yidhaahdo oo ishaysto tiro badan ay ka soo baxaan marka si aynan arrinta u dhicin fawdana u noqonin haddii wixii maamul iyo nidaam oo la soo sameeyey wixii waxaa la rabaa inay maamulka iyo nidaamka ka soo hoos baxaan dad aanan muxaabaad iyo jacayl iyo maaragtay eex lagu keenin cilmi iyo aqoon iyo macrifo lagu keeno inay noqoto si fitnada u yaraato si fitnada u yaraato leanna fitan fitnada inay ziyaado lama rabo wixii yarayn kara in la yareeyo wey qodobkaas waxaan leeyahay aniga intaas ayaan marka hore uga tegaya aan ka mulaaxadayni qodobka labaad waxa weeyaan oon isleeyahay amuu khatar keena waxa weeye ciidamada shisheeyaha ee dalka joogo qodobay ka soo saareen wadaagada meesha aan ka mulaxadaynayo marka waxa weeye waxay u qabteen muddo yacni waxaa la rabay in la yidhaahdo dawladda ciidamadan shisheeye soomaali uma baahna ayadaa heshiinayso waa in lala ka saaraa in la yidhaahdo muddaa loo qabtay muddada waxay ka bilaabataa bishan hadda aan ku jirno maarij kowdeeday ka bilaabataa baa loo qabtay ilaa waxaa la yidhi boqol iyo labaatan casho gudahood waa inay ku baxaan baa la yidhi hadday ku bixi waayaan ila wax kastaa dhici kara soo maha inay baxaan waa suuragal inay bixi waayaanna waa suuragal wa hadday bixi waayaan fad meeshana adiga aadan keligaa maamulin ummad fara badanna ay joogto qololb qolo walban hubkeeda ay wadato soo berrinta bilaaban mayso culummadiibaa noo muddadaa noo qabatay boqolkiiyo labaatankii casho waa dhammaaday meesha xabadii ha bilaabato mujtamaci dhexdiisa markaa lagu diriro gaaladuna ha soo rido kuwaana ha rideen dad abriyaho masaakiina meesha ha ku baabeen baa ka imaanaysa taasna waxa weeye waa qodobka oo aan leeyahay yacni waxa weeyaan waxaa fiicnaa inayna wakti u xadidin inaysan muddo u qaban saysan fitna uga dhalanin inay yidhaahdaan codsi ay ujeediyaan dawladdan hanala ka saaro ciidanka dalka dadka muslimiinta uma baahna ha laga saaro inay intaa ku ekaystaan inay ku habboonin wa ilaa ummad ka faa'iidaysato wixii la qoroba yani waxaa dhici karta inuu mataaf noqdo sidii la rabo loo fasiro tafsiir kale inay inta yeeshaan berrinta la qaban waayo waa imaan kartaa weyan mulaaxadadaasna waa mulaaxadada labaad oo leeyahay dhiig dhiig inuu sababo dhiig kale oo dadka muslimiinta ka daatay inuu sababo ayaa la arkaa qodobka saddexaad waxa weeye waxa weye waa qodobka lixaad meesha ku qoran mujaahidiinta ka soo horjeeda dawladda bay dheheen mas'alada waxaa la rabaa in mas'aladii sharci laga dhigo oo la cilmiyeeye baa la rabaa sidii usluubkii diint diinta in loo yeelo haddii aad ictiraafsan tahay inay dawlad tahay kan waxaan la soo dhisay inay dawlad yihiin haddaa ictiraafsan tahay ilaa magaca dawladda waa dikrisa waad sheegtay waxa ka hor imaan karaa qolada ka hor timaado ka soo horjeedo in mujaahidiin laga dhigo lafdigaa la siiyo sax ma aha haddaaba dawlad u ictiraafto oo dawlad waxaan inay yihiin aad ictiraaftay maamulkan la soo dhisay waxa ka soo horjeedo mujaahid lama yidhaahdo dawladduna ay dawlad muslima tahay waxaa ka soo horjeedaa bukaati bay sharciga u yaqaanaa baaqi baa la yidhahdaa baaqi baa loo yaqaanaa laakiin in la yidhaahdo mujaahidiin waxa weeye sax ma aha oba cibaaradaas baa ila khaldan tahay sax ma aha inay ku gaabsadaan ragga dadka walaalaha ee kasoo horjeeda inay dhahaan ee dawladda kasoo horjeedo usluubkaas lafdi mujaahid mar hadday dawladdan aad u aqoonsato inay dawlad tahay dawlad musliman aad u aqoonsato waxa kasoo horjeeda baaqiyaa la yidhahda buqaad baa loo yaqaanaa looma yaqaano mujaahidiin lama yidhaahdo usluubkaasna inay yani baraarujiyo ayaan maaragtay doonaya inaan sheego qodobadaas dhowrka ah baan uga gudbayaa mulaaxadaad way iska jiraan laakiin waa wax la tajaawusi karo oo la dhaafi karo hal mulaaxado iigu dambayso aan leeyahay xoogaa markay nasiixo wuxuu yihiin yani waxaa la rabaa ka nasiixa inaa usoo gudbiso ka nasiixa inaa usoo gudbiso laakiin awaamir inaa ugudbiso amar adiga aa bixinayso waxaa ka muuqda meeshaan markaa akrisaan awaamir la bixinaayo oo amar lagu siinayo yani maaragtay dawladdii amar lagu siinaya baa muuqda ninkana waxaa la rabaa mar hadduu culimo yahay nasiixa naasixna uu yahay ka nasiixa inuu ugudbiyo laakiin waa waajib inuu sidaa yeelo waa waajib inuu sidaa yeelo inaad tiraahdi xoogaa waxaad moodaa inay ka baxsan tahay nasiixadii dadka ahlu sunnaha lagu yaqiinay inay ka baxsan tahay wujuub inaa uga dhigto nasaaxo in loo gudbiyo weyaan mulaaxadaadkaas waxaan uga tegayaa bayaanka ay wadaadadaa soo saareen maadaama aan horey u sheegay intii iiga muuqatay ayaan ka sheegay weyaan marka haddii aan ku saxsanahayna waa fa min allah haddii aan ku khaldamana waa la istaxiixin karaa qaladkan anaa iskale waa qaadanaya insha allahu tacaala qodobka aan rabo markii inaan ka hadloo kale waxa weeye waa xukmu alimtixaar wtafjiiraat fi bilaadi lmuslimiin ama xukumka imtixaarka uu leeyahay intixaar waxaa la yidhaahdaa isqarxinta qofka inuu into qalab isku soo xiro ou isqarxiyo ama inuu maaragtay midi inta qaata caloosha iska geliyo oo sidaa isku dilo inuu asagu xabad isku dhufto iyo wixii lamid ah inuu meel sare iska soo tuuro wax alla wuxuu ku dhiman karo qofkaasi marka uu sabab u noqdaa muxuu xukunkeedu noqonaya masaladaas baan rabaa uma tafjiiraadka waxa weeye dhulka oo wax la qarxiyo miinada dhulka laiska dhigo oo ummaddu ay la kacdo oo maaragtay lagu waxeeyo baabuur inta lasoo miineeyo dadka la dhexgeliyo oo lagu lagu kharibo ummad ku baaba'do masaa-ishaas bal diin ahaan maxay tahay xukumkeedu xukumkeedu waxa weeye waa xaaraamu waa taxriimu shareecadu ma ogola waxaana diidaya allah subxaanahu watacaala aayadda fii suurati nisa ku jirta oo uu leeyahay wlaa tqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima waman yafcal dalika cudwaana waظulma fasawfa nusliihi naara wakana dalika cala allahi yasiira waxa weeyaan allah nahyi buu dadka muminiinta buu ka nahyinaya walaa taqtuluu anfusakum naftiina hadilina buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala maxaa yeelay alla waa alla idinka idiin naxariis badan weyaan in allaha kaana bikum raxiima waa alla idin naxariisto raxmadiisu ay badan tahay wy markaasuu yidhi waman yafcal dalika cudwaanan qofka naftii dilo cadow yani cudwaan iyo xadgudub ku dila wa dulman dulmi ku dilo iyo gardarro fa sawfa nusliihi naara qofkaas mar dambe ayaan naar gelinayna waa maalinka qiyaamaha ayaan naaraynaa buu rabbi leeyahy wakana dalika cala allahi yasiira arrinkaasna allah waa u sahlan yahi oo kuma kuma cusla inuu qofka noocaas oo kale ou naaro ou cadaabaa wax ilaahay ku adag ma aha weya walaa taqtuluu anfusakum culummada laba macnoba way ku fasiraan laba macnoba waa lagu fasiraa in la yidhaahdo laa yaqtul bacdukum bacdan qaarkiin yousan qaarka kala dilin in la yidhaahdo qaarkiin yuusan qaarka kala dilin in la yidhaahdo waa waa tafsiir ay culammada ku fasiraan ha isdilinna idinka maxaa yeele ilaahay baa idiin naxariista weeyaan waxay kaloo kulminaysaa qofka naftiisa inuu naftiisa dilo culummaduna macnahaas ayay maaragtay ay ka qaataan tafaasiirtooda masalan ibnu catiya alandalusi kitaabkiisa la yidhaha almuxarar alwajiiz marka uu yani aayaddan ka waramayo wuxuu leeyahay ajmaca almutaawiluuna ana almaqsada bihadihi alaaya annahyu can an yaqtula bacdu nnaasi bacda uma lafduha yatanaawalu an yaqtula arajulu nafsahu biqasdin minhu lilqatli أو أن يحملها على غرر ربما مات منه فهذا كله يتناوله النهي هذا الكاس أي ابن عطية الأندلسي أي مارك كفسري وحوليه هدك مفسرين تا وحي كإجماعين ككلمين maqsadka aayadan laga leeyahay danta laga leeyahay inay tahay reebid dadka laga reebayo in qaarkood uu qaarka kala dilo waa macnihii ay culammada ku fasiraan inay dadku islaayaan ayaga dhexdooda qaarba qaarka kale uu dilo waa dadka muslimiinta wey markaasuu yihi uma lafduhaa yatanaawalu lafdiga aayadda wuxuu qaadanayaa oo soo gudagelayo an yaqtula arajulu nafsahu qofka inuu naftiisa dilana way soo gudagelaysaa aayadaasi yani isagoo u qasday wixii uu ku dhiman lahaa inuu ula yimaado sida maalan inuu ku xambaaro yani maaragtay wax uu og yahay naftiisa uu takriir geliyo oo halaag iyo sabab ugu noqdo iyo dhimasho taasuu u dhimanayo ogyahay khatar buu gelinaya inuu u dhimanayo uu og yahay oo kaleeto arrimahaasoo dhan way wada qaadanaysaa buu leeyahy marka walaa taktuluu anfusakum labadaa macnaba waa lagu fasiraa haydilina iyo qof yah adiga naftaada hadilay marka waxaan rabaa bal yani aayaddaas markaan sheegay bal axaadiista inaan sardiyo saxaabada xataa say ufahmi jireen masalan imaam axmed baa wuxuu ku warinaya fii musnadihi wakadalika abu daud fii sunanihi wuxuu ku warinayaa can camr bn caas radi allahu canhu camr bn caas ayaa nabiga diray calayhi salaatu wasalaam wuxuu u diray yani aswadii daat salaasil yani buu u diray oo asagu madax uga dhigay dadkii asxaabtiisii la socday marka habeen oo qaboobo ah aad yani qabow zaaida uu jiro ayaa ayuu camar isku junuubay camr ibn caas ba isku junuubay markaasuu wuxuu ka baqay hadduu biyaha ku qubaysto inuu dhinto oo markaa naftiisa uu sabab u noqdo dilkeedii dhimashadii uu dhinto uu sabab ugu noqdo ma uusan qubaysanine wuu tayamumta waa booraystay markaasuu wuxuu tujiyey yani maaragtay asxaabtiisa raggii la socday ciidankii ayuu salaadii subaxii fajarkii ayuu tujiyey tayamumkii iyo gabagabaysigii booraysigii u booraystay buu ku tujiyey arrintiibaa marka nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam markaasaa rasuulku markay soo noqdeen wuxuu ku yidhi yaa camru sallayta biasxaabika wa anta junub dadkaadii baad tujisay asxaabtaadii adigoo janaabo qaba miya sidaas buu yidhi markaasuu yidhi ya rasuula allah احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فتذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وحولي يا رسولك إله يوم هلين قبوك سؤول درين حبان سجنوبي مركزان وحان بكبقي هدي أن قبيست إنان بنته ayaan ka baqay sidaas baa marka u booraystay waxaanan xusuustay hadalkii ilaahay ou lahaa aayaddii walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima aayaddaasaan xusuustay buu leeyahy fadaxika rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam walam yaqul shay nebigu waa ku qoslay waxna ma uusan dhihina wuu ka aamusay weye marka istimbaadka waxaan ka wadaa camar yani camr ibni caas saxaabigaasi ou fahmay fahamka uu ka qaatay waxa weeye haddii intuu qubaysto oo u dhinto qabowga dartii oo u dhintaay inuu noqonayo qof naftiisii dilay oo kale inuu noqonayo nahyigaas uu soo gelayo ayuu dareemay weyan xadiis saxiixaynka ku yaallo oo maaragtay xadiis abi hurayra bukhaari muslimba ay warinayaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man taraddaa min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fii naari jahannam yataraddaa fiiha khaalidan mukhalladan fiiha abada ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا يعني وحو الرسول كليه عليه الصلاة والسلام قبك ميلسر استسوى طوره وصدا قد انت نفسي سكد له نارت أيو قليا yani sidaas buu wuxuu cadaab looga dhigaa wixii uu sameeyey cadaabkii naarta ku yani maaragtay lagu cadaabi laha wuxuu noqoni meel sare inta laga la saaro in mar walbaba uu kasoo shalwado uu kasoo dhaco oo halkaa uu mar walbaba inta kor la saaro lasoo tuuro ayuu noqonaya w weligii saasuu ku waaraya bu qofka suncadaahi oo sun isku dilaahi oo sidaa isagu kabaday cabitaankii ku dhintay isaguna suntaas ayuu ka kabanayaa naarta jahanamo weligii markaasuu mar walbaa sidaas ayuu rabbi ku cadaabaya suntii lafteedii baa lagu cadaabaya qofka naftiisa bir ku dilo yani bir buu ku dilo waran buu ku dilo soorey buu ku dilo wuxuu doonaa ku dilo faxadiidatuhu fii yadihi wixii uu ku dilo birtii gacantiisa ay ayaa la yeelaya yajau biha fii batnihi calooshiisa ayuu mar walba ku dhufanaya markaasuu fii naari jahanam isaga ku jiro khaalidan mukhalladan fiiha abada marka qofkii isdilo wuxuu isku dilay shayga uu isku dilaybaa beri lagu naaraya maalinta qiyaamaha weyaan xadiikaas intaasoo noo faaiideeye wy xadiika imaam axmed iyo bukhaari ay warinayeen xadiiu haabit ibn daxaak radi allahu canhu wuxuu leeyahay qaala rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam man qatala nafsahu bixadiidatin cudiba biha fii naari jahanam qofka naftiisa bir ku dilaahi yani xabaduu ku dilay tooreebuu ku dilay wax kastoo ku dilay asagaa lagu cadaabaa maalinta qiyaamaha naarta jahanamo dhexdeeda riwaayada axmed waxa weeye man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi ywma alqiyaama maalinta qiyaamaha waa lagu cadaaba shaygu isku dilay baa lagu naaraa weya oo cadaab looga dhigaya wey xadiid imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinaayo can jundab bni cabdillaahi albajali radia allahu canhu wuxuu leeyahi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam kana rajulu miman kana qablakum wa kana bihi jurxun فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات فقال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة حديث كاس بخاري وورنا مسلم وورنا يعني حديث جندب بن عبد الله حولي ضك إذنك إذنك هرين يا وحجر من أي نبر وين ضاوع وكيان ضاوع بطيل مركز حنون في بواتك سواي markuu xanuunka u adkaysan waayey fa akhada sikiinan midi buu soo qaatay soorey buu soo qaatay faxaza bihaa yadahu gacantiisuu ku jaray meeshii dhaawac ugu yilibuu gooyey marka famaa raqa addamu xataa maata dhiiggiibaa marka waa dhiig baxay ilaa uu qofku ka dhinto sidiibuu ku dhintay markaasaa allah wuxuu yidhi buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam baadaranii cabdii binafsihi addoonkayga naftiisibuu igala hormaray dilkeedii xaramtu calayhi ljanna jannadii ayaan ka xarimay buu yidhi inuu galo qofkaas jannada waxa loogu diiday waa isdilka uu isdilay wey isaga uu isdilay weyan marka naftan ilaahay baa iska leh sida ibn xajar uu leeyahay alxaafid ibn xajar wuxuu leeyahay yani markuu xadiidka baadaranii cabdii binafsihi markuu fasirayo markuu hadal xoogaa soo wada buu leeyahay wafiihi lwuquufu cinda xuquuq illahi waraxmatihi bikhalqihi xayثu xarama calayhim qatla anfusihim waana alanfusa milku lilah kitaabkiisa fatxulbaariga sharxu saxiix albukhaari ayuu sidaa ku leeyahay waxaa ku sugan uu leeyahay xuquuqda ilaaha allah uu leeyahay siday tahay in loo daayo yani maaragtay sidaa loo daayo raxmadda ilaahay uu maaragtay khalqigiisa u naxariisanayo ayay ku tusinaysaa maxaa yeeley wuxuu ka xarimay qofku inuu naftiisa dilo markaasuu yihi waana alanfusa milku lilah nafafyaasha waxaa iska leh allah subxaana watacaala ba iskale weeyaan marka inuu qofku allah nafti ou lahaa isagoo ku degdego ou dilaahi lama ogolo weeyaan xadiid kaloo saxiix albukhaari ku sugan xadiid abi hurayra waxaan rabaa nusuustaas inaan maaragtay baldhegaheenno ay wadagashaan rabaa saan u ogaano nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha uu ka yidhi shay sahlan inaysan arrintu ahayn xadiidkaas abu hurayra warinaya fii saxiix albukhaari buu ku sugan yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay alladii wuxuu leeyahay alladii yakhluqu nafsahu yakhluquha fi nnaari qofkan naftiisa ceegiyo oo ceego ku dilo xarig buu kusoo xerta waa ismergiye saasuu ku dhintay isagaa isdilay wuxuu leeyahay yakhluquha fi nnaar qiyaamaha saasaa lagu cadaabaya oo lagu ceejinaya xariggaas weeyaan waladii yadcanuha yadcanuha fi nnaar kan isduro oo midida iyo tooreyda caloosha iska geliyo saa ku dhintana naartaasa isagana waa la duriinkaas uu caloosha iska mudayo baa lagu cadaabaya maalinta qiyaamaha weyaan xadiid ibn xibbaan oo warinaya fi saxiixihi wakadalika maaragtay imaamu muslim fi saxiixii uu ku warinaayo xadiid jaabir ibni samura radi allahu canhu wuxuu leeyahay jaabir wuxuu leeyahay utiya nabiyu sala allahu alayh wali wasalam birajulin qatala nafsahu bimashaaqisa falam yusalli calayhi nabiga ayaa waxaa loo keenay nin waran af ballaaran uu haystay isgeliyo o isku dilay oo saa ku dhintay ayaa loo keenay inuu janaaso ku tukado falam yusalli calayh nabiga kuma tukanin salawatu llahi wasalaamu calayh ma uunan ku tukanin qofkaasi weyaan xadiid kale oo imaam axmed fii musnadihi uu ku warinaayo wuxuu leeyahay waladii yataqaxamu fiiha qofka dabka isku ridaay yataqaxamu fi nnaar naarta ayuu maalinta qiyaamaha isku ridayaa weeyaan marka nusuustaas oo idil waxay tilmaamaysaa sabab kasta qofka ha isku dilo haddowba isagu naftiisa sabab u noqda inuu isdilo waciidkaas ayaa maaragtay ku sugnaanaya dushiisa weeyaan waxaa dhici karta dadku inay yidhaahdaan yani waxaa jira saxaabada jihaad bay geli jireen isagoo seef keliya wataba u yani gaalada inta dhex gala buu naftiisa wuxuu sabab ugu noqon jiray in la dilo oo intaasoo saxaabi baa la dilay marka maxay kaga bedelantahay qofkaan qofkaasna saxaabiguna soo mid asagu isdilay maaha inuu yidhaahdaba qofka dhici karto jawaabtu waxa weeye saxaabiga asagu intuu qaatay birtii isma gelin caloosha iskama gelin cadowga inuu la diriro oo sufuuftii kufaarto meeshaan taagan isagana safka muslimiinta meesha joogo inuu inta seeftiisa la tago u dagaalamo u dagaalamo wuxuu dili kala dilo dabadeeta isagoo la dilo waa shahaado ku helaya taa dagaala la yidhaha waa la yaqaana saxaabadu kaasay samayn jiren marka daliil uma noqonayso ninkaan asagu isxirxiray ee waxaan isku soo xirxiray koo qofka ugu horeeya dhimanayo waa ke makan u socdaa mise waa asaga waa kuma qofka dhimana marka ani niinoo isu soo xiro anaa ugu horeysa maa qofka dhimana anaa ugu horeeya marka qofkaan isagaa isdilay waxaa la rabaa sidii saxaabadu ay yeeli jireen inta qorigaada qaadatid cadowgii haddii dagaal lagu jiro la dagaalan ha lagu dilo adigoo dagaalamay sidaa ku dhimo waa la yaqaanaa adoo jihaad fii sabiililah ku jiro sidaa inuu qofku ku dhinto waa la yaqaan laakiin anaa ismiinaynaayo kan ugu horeeyo isdilana anaa noqonaayo waxaa dhici karta inayna qof uu ku dhimin oo keligii ku dhinto way dhacdaa soo maha keligii inuu ku dhintaa dhacaysa mararka qaarkood waxaa dhici karta inuu dad laayo asna uu ku dhinto laakiin marnaba asaga ma baxsanayo marka qofkaasi isagaa isdilay qofkaasi isagaa isdilay ee ma ahan yani qof uu cadow dilay ma aha weyaan aniga marka ra'yigayga ma keenine nusuustaas oo qur'aankii iyo axaadiistii le baan idiin sheegay dadka ahlu cilmiga weliba dadka waktigeennay joogay casrigeenna soo gaaray ee mujtahidiinta ahaayee cilmiga iyo maaragtay diinka looga dambeeyey bal ayagana fataawadooda aan wax idinka dhegaysiiyo waxyaalaha ay ka yidhaahdeen waxaa ka mida maalan sheekhii yani muxadidka ahaa ee la yidhahdo maxamed naasir uddiin alalbani raxmat ullahi calayhi wuxuu leeyahay yani wuxuu leeyahay fataawa buu leeyahay waxaa la yidhahdaa m yani shariidka fataawa alculamaa fi liqtiyaalaati watafjiiraat ayuu ka hadlayay fataawadaas ayuu shariidkaas ayuu kaga hadlay hadalkiisa wuu dheeraa laakiin qaybta ay khusaysaan ka soo qaadanaya wuxuu leeyahay naxnu naqulu alcamaliyaat alintixaariya fi zaman alxaadir alana kuluha gayru mashruuca yani wuxuu leeyahay camaliyaadka intixaariga oo qofka uu isku dilo zamankeenaan aan joogno dhammaanteed wax mashruuc ahoo la jideeyey ma ahan buu leeyahy wa kulluhaa muxarama dhammaanteed waa xaaraam uu leeyahy waqad yakunu min alanwaaci aladii yakhludu saaxibuha fi nnaari waxaa dhici karta inuu noqdo noocyada ou qofka saaxibkiisaa naarta ku waara inuu noqdo inuu gaarsiiyo dilkaas ayaaba la arkaa buu leeyahay amaa an takuuna camaliyat lintixaari قربة يتقرب بها إلى الله اليوم إنسان يقاتل في سبيل أرضه في سبيل وطنه هذه العمليات الانتحارية ليست إسلامية إطلاقا بورمية يعني هذا صريح وحولي أعماشها لسميئه اسقرحنت قفه اسقرحيه إني نقطه من إلهي لو قد واده أو قفك إلهي قد ويه u dagaalamayo dhulkiisa dartii u dagaalamayo wadankiisa daraaddii u dagaalamayo camaliyaadka noocaas oo kale oo intixaariga yihi laysat islaamiyatan ilaaqan buu leeyahay maahan camal islaami ah oo shareecadu ay ogoshahay maaha laysa islaamiya marka laleeyahay camal islaamiya oo sharcigu ogol yahay maaha hadalkiisa usoo wadaba wuxuu leeyahay lidalika naqulu lishabaabi lmuslimi dhalinyarada muslimiinta u naseexaynaya shabaabka muslimiinta waxaanu ku leenahay buu leeyahay xaafiduu calaa xayaatikum war naftiina ilaaliya dhowra bishardi an tadrusuu diinakum wa islaamakum inaad diinkiina islaamkiina islaamnimadiina aada barataan dartiid wa an tatacarafuu calayhi tacarufan saxiixa diinta inaad si saxa u garataan ood u aqoonsataan wa an tacmaluu bihi inaad ku camalfashaan fii xuduudi istiaacatikum awoodiina intay tahay inaad diinka ku camalfashaan markaasuu wuxuu yidhi wakhayru lhudaa huda muxamadin sal llahu alay ali wasalam hadalkiisa halkaas kusoo qatim hanuun waxa ugu khayr badan hanuunkii nabiylahi muxamed alayh salaatu wasalaam marka saxaabada way dhici jirtay bara ibnu malik oo kaleeta saxaabiga la yidhaahdo saxaabadu intay qabteen ayaa maaragtay waktigii xisni oo cadowgii lagula dirirayay oo dhisan ayaa mari waayeen saxaabadii mari waayeen markaasu wuxuu yidhi aniga iqaada igu rida inta la qaadaybaa waxaa lagu riday meeshii cadowga uu ku jiraa lagu riday halkaasoo kale way daliishadaan waxay yidhahdaan ninkaas naftiisao khatar geliy laakiin markaas baraa ibnu malik wuxuu watay yani hubkiisoo watay dagaalkiibuu galay cadowgiibuu la diriray markii meesha loogu riday kumana dhimanin albaabkiina muslimiinta u furay markaasay ciidankii muslimiinta soo galeen cadowgiina sidii looga adkaaday weyaan marka wuu dagaalamayay qaybkaas waa loo ogol yahay anas ibnu nadar waa taqaanaan cadowga maaragtay markii qisasa uxud ee mushrikiinta lala dagaalamayay waxa weeye keligiis markay saxaabadii jabeen ayuu wuxuu yidhi inii ajidu riixa aljannati duuna jabali uxud uxud sukadeedaan jannada carabteedii ka helayaa buu yidhi markaasuu dagaal galay hubkiisuu qaatay waa dagaalamay ilaa markii dambe intuu dili karay uu dilay asna la dilay oo la aqoon waayey waxa ku dhacay nabraha gaaray iyo seefta ku dhacday la garan waayey ilaa walaashiis mar dambe farihiisa ku garata la yidhaahdo ta la aqoon waayey taasoo kale waa camaliyaad istishhaadiya la yidhaahdaa maaha camaliyaad intixaariya maaha waa mid sharcigu ogol yahay wy waxaa marka aan ku xijinaya sheekh maxamed naasirdiin alalbani sheekha isagana culummadii culamada xijaaj oo ka mid ah oo sheekh maxamed ibnu saalix cuthaymiin la yidhi ibnu cuthaymiin loo yaqaano raxmat ullaahi calayhi isaguna waxa weeye fataawa alculamaa fi alcamaliyaat alintixaariya shariidkaas codkiisoo duuban waa la heli waxaa la helaya kitaabkiisa riyaad saalixiinka ah waa ku qoran tahay oo kitaabkiisuu ku yaalaa masaladan kaga hadlaa weliba aad isagu misaal cad buu samaynaya tusaale cad buu samaynaya shiikaas wuxuu leeyahay shiku hadalkiisa xadiiskii ulaamka markuu ka warramayo wiilkii nabiga uu ka sheekeeyey ee aad taqaanaan xadiisululaamkii dheeraa markuu ka warramay sharxayay ayuu ka hadlay wuxuu yihi ama maa yafcaluhu bacdu nnaasi min alintixaari waxa ay dadku qaar dadka qaarkii ay samaynayaan oo isqarxinta uu isdilaya isagii ah baxaytu yaxmilu aalaatin mutafajira marka uu isagoo soo qaadanayo qalabka qarxa uu soo qaadanayo wayataqadamu biha ila alkufaari ou gaalada la aadayo weliba xaggeeda ula kacayo uma yufajiruhaa markuu gaalada dhex tago uu isqarxiyo isagii ida kaana baynahum gaalada markuu dhexdeeda joogo uu isqarxiyaa faina hada min qatli nafsi walciyaadu billah arintaas waxa weeye waa naftiisa ayuu qofkaasi dilay ilahay baanu ka magangelaynaa buu yii faman qatla nafsahu fahuwa khaalidun mukhalladun fii naari jahannam abada alaabidiin qofka yani naftiisa dilo naartaas ayuu ku waaraya weligii xadiiskii buu ishaarayaa yani saasuu i kama jaa fi lxadiidi can nabiy sal llahu alayh ali wasalam xadiiskii hadda aan kasoo hadlaynay ayuu tilmaamaya wy markaasuu yihi liana hada qatla nafsan la fi maslaxati lislaami lanahu ida qatla nafsahu وqtل mعh شرة و مة و متaين lm yنتفع السلام بaلia ملd qofkaa nftiisa w u dilay asagaa naftiisa dilay laakiin مaسلxada u iسlاamku leeyahay oo iسlاamku u soo hoyatay uma uunan samaynin maxaa yeelay markuu naftiisa dilo oo u la dilo toban oo gaaladii ka mid ah ama bqل ama laba bqل haduu dilo lam ynتaفic السlاam بalia diinta iسlaamka waxay u tartay gaaladaa la dilay keligee waxba ma jirto wax waxay u tarta lama arka buu leeyahy maxaa yeelay lam yuslim innaasu buu yidhi dadku ma aynan ku islaamin waxaa la rabaa dagaalka ay saxaabadu geli jireen dad baa kusoo islaami jiray oo lagu soo islaamin jiray xadiisulghulaamna waad ogtihiino dad baa ku islaamay markii uu naftiisa tusay sidii loo dili markuu boqorkii uu dili waayey wiilka ayuu u ishaaroo yidhi qaatadayda waxaad ka soo bixisaa geedkan iigu dhex jirto qunuxa layidhaha kasoo dhex saar gamuunkayga markaas waxaa tidhaha meel banaan igu xir dadka iskugu yeer markaa kabacdi waxaad tidhahdaa adiga geno waxaad tidhahdaa bismi illaahi rabbi lghulaam dheh markaas unbaad idili kartaa si kale iguma dili karti sidii markuu yeelay buu marka sidaas ayuu yani maaragtay gamuunkii uga dhacay falaartii ay dhafoorka uga dhacday saasuu yarkii ku dhintay wax alla wixii fiirsanayay oo dad ahaa kulligood waxay yidhaahdeen aamanaa birabbi lghulaam ay yidhaahdeen wiilkaa rabbigiisaa rumaynay boqorkiina waa lagu gaaloobay wuxuu ka cararayay ayaa ku dhacay weeyaan marka dad ku soo islaamay dilkan lama arka buu leeyahay bikhilaafi qisati lghulaami wiilka qisadiisa way khilaafsan tahay buu leeyahay fa ina fiiha islaamun kaiirun waxa weeye dad badan ayaa kusoo islaamay islaam fara badan ayuu qisadaasi dhexdeeda ku sugnay wuxuu yidhi kullu man xadara fii dalika saciidi aslam meeshaas banaanka dadka iskugu yimid way wada islaameen dhammaantood buu leeyahay amaa an yamuuta casharatu toban inay dhimato ow cishruuna labaatan ay dhintaan ow miatun ow miataani min alcaduwi boqol ama laba boqol oo cadowga ka mida ay dhimato fa hada laa yaqtadii keeni maayo an yuslima annaasu dadku inay islaamaan bal rubamaa yatacanadu alcaduwu aktar waxaaba la arkaa inuu yani cadowgii cinaad uu kasii qaado oo sii kibro oo kugu sii qooqa baa la arkaa wayuuqira sadrahu xabadkiisana uu maaragtay hada alcamalu camalkan oo xanaaq badan inta ku beero xataa yaftika bilmuslimiina ashadda fatki marka muslimiinta dhib weyn uu gaarsiiyo dhibaato weyn uu gaarsiiyo baan arkaa buu leeyay markaasuu yidhi kamaa yuujadu min sunci lyahuudi maca ahli filistiin reer filistiin sida ay yahuudda ku samaynayso o kale wuxuu leeyahay faina ahla filistiin reer filistiin buu leeyahay idaa maata alwaaxidu minhum haddii mid ayaga ka mida ou dhinto oo ku dhinto fii haadihi istafjiiraati isqarxinta uu isqarxiyey haddou mid ayaga hal nin ou kaga dhinto wa qatala sittatan aw sabca oo markaa uu dilo lix ama maaragtay toddoba oo yahuudii ka mid a akhaduu min jiraai dalika sittiina nafaran aw aktar waxay markaas sababaysaa inay yahuudii dilaan yani maaragtay lixdan ama dad ka badan inay dilaan bay suuragala buu leeyay oo muslimiinta ay u laayaan falam yaxsul bidalika nafcun lilmuslimiin muslimiinta wax nafciyo u xasilay lama arko wala intifaacun nafci kale u xasilana lama arko liladiina fujirat haadihi lmutafajiraatu fii sufuufihim dadkii laftoodii laisku dhex qarxiyo yuhuudda ahaa ayaga laftooda waxba uma aynan tarin arrintaasuu leeyahay walihaada sidaa darteed wuxuu leeyahay naraa ana maa yafcaluhu bacdu nnaasi dadka waxa ay samaynayaan waxaan u aragnaa min hada alintixaari yani isqarxinta qofka uu isdilayahay anahu qatlun linafsi bigayri xaqin nafta oo la dilo xaq la'aan lagu dilo inay tahay wa anahu muujibun lidukuuli nnaari walciyaadu billah naarta inuu qofku galana inay u waajibinayso markaasuu wuxuu yidhi yani maaragtay wa ana saaxibahu laysa bishahiidin qofka sidaa yeelay oo isqarxiyey waa shahiid lama yidhaahda buu yidhi shahiid ma noqonayo laysa bishahiidin yani qofkaa shahiid waayo lama oranayo markuu inta isqarxiyo isagu naftiisa dilo waa shahiid lama lah buu yidhi walakin idaa facala alinsaanu hada mutacawilan hadal inuu ka soo reebaya hadduu insaanku sameeyo isagoo aan mas'alada ta'wiil iska samaysanayn yani waxbuu iska tawiishaday tawiil buu wataa naraa anahu jaais buu leeyahy wainamaa inay iska banaan tahaan arkaynaa buu leeyahy wainamaa narjuu waxaan rajaynaynaa an yaslama min alimi waxaa dhici karta inuu dembi inuu ka badbaado taas inaan rajaynna baa la arkaa buu leeyahy wa amaa an tuktaba lahu shahaadatu fala yani dembi inuu ka badbaado waa la arkaa maadaama uu mutaawiliyo tawiil oo samaystay laakiin in shahaado loo qoro hebel waa shahiid ilahay agtii looga qoraayo maya buu leeyahay maxaa yeelay liannahu lam yasluk ariiqa shahaadati wadadii shahaadada lagu marayay ma unan raacin ma unan qaadin buu leeyahay hadalkaas ayuu leeyahay walakinahu yaslamu min alimi liannahu mutaawil waman ijtahada waakطa'a falahu ajru yani qofku waa mutaawil waana ijtihaado wuu dadaalay hadduu dadaalo waxa uu leeyahay oo maaragtay ou gafa ajar buu leeyahay buu leeyahay hadalkaas ayuu sheikhu u oranaya weya marka waxaan arkaynaa culummadii ahlu sunnaha ahaa ee zamankeenna joogay ayagoo dhan ma aanan soo qaadine waxaa soo qaada keliya labadaa sheekh wadaadka hadda xarab madiina joogo sheekha xarab madiina yani mudariska ka ahe cabd- sheekh cabdilmuxsin cabaad la yidhaahdo risaalo buu leeyahay risaalo buu leeyahay qofkii rabaa internetka waa ka heli karaa ayadoo matbuuca bay taallaa wuxuu ka- risaaladaas magaceeda u bixiyey biayi caqlin wadiinin yakunu tafjiiru wtadmiiru jihaadan wayxakum afiiquu ya shabaab buu leeyahay yani saasuu u bixiyey caqliga iyo diinka sheegayo isqarxinta iyo yani dadka oo maaragtay a- dhulka aaminka ahoo la burburiyaa in jihaad lagu tilmaamaa caqliga iyo diinka sheegaya waa kee buu leeyahay halaagiine wuxuu leeyahay dhallinyaroy baraaruga buu leeyahay tan jihaad lama yidhahdo iska ilaaliya jihaadku nooc uu leeyahay sh- yani maaragtay qawaacid buu leeyahay shuruud buu leeyahay loo raaco ee ma ahan qaabkaan oo kaleeto buu odhanaya wy calaa kulli xaalin waxaan ognahay ka soco tii cadowga iyo gaalada iska daa xagga dhig waxaa soo haray maanta isqarxinta socoto waxa weeyaan bilaad lmuslimiin ay ka socotaa bilaad lxaramayna la qarxiya yani maaragtay maka iyo madiina baa hubka inta lala galo ayaa la- qaraxyo lala aada soomaaliya baa qaraxyo lala aada muqdisho kale waad ogtihiin hadda islaamihii waagi dhaweytay dhacdaha waad ka fiirsateen ayagoo qashin qashin uruurinay yani wixii lagu qarxiyey meeqa meeqa habaraa ku dhimatay meeqa islaamood baa ku dhintay qofkaasi muxuu sameeyey dad masaakiin oo muslimiina oo dumar ahoo nadaafad wado ayaa baaba'ay muxuu ma jihaad fii sabiililah ku jiraa ninka tafjiiraadka dadka ku sameeyey waa kowe dadka yani basaska dadka raacayo muqdisho oo inta miinada loo dhigo ay la qaraxdo ay la gubato yani ma jiha- jihaad miyaa lagu tilmaami karaa dadka masaakiinta rayidka ku baaba'aya muslimiinta ah wa- wixii hargeyse ka dhacay oo isqarxinta ahayd magaalaa joogto laisku qarxiyey qaraxi baa dhaweyt waad ogeede qaraxi boosaaso ka dhacay magaalaa joogtay oo isku qarxinaysa iyo kufaar miyaa joogay yani waxyaal wax la yaab leh wey meel kasta waxay mooda iska noqotay markaasaa nin walbaba wuxuu ka raadinaya dadki waxaa loogu sheegi inay waxaan yihiin jihaad iyo khayr iyo shahaado uu qofku ka helayo ayaa loogu sheegaya weya waxaad ogtihiin maalan hadda nairobi waagii qaraxii sagaashan iyo sideedii halkaa safaaradaha la qarxin jiray maxay qaraxi meeshaan muxuu u dhibay hadda eh, maraykanka muxuu u dhibay muxuu dhib soo gaarsiiyey aniga ma garanayo dhibuu soo gaarsiiyey bal muslimiintu dhib soo gaarsiiyey meeqo muslima ku dhimatay halkaas meeqo kaleeto oo dadka meesha degana ku dhintay oo iska abriye ah yaa ku dhintay imisaa ku dhimatay safaaradda meesha ku tiila mid kasii weyni badan ay samaysteen ay leeyihiin ay dhisteen waxba ugama hadlaadin dad masaakiina ku baaba'ay bal waxay sababi kartaa yani dadkan yani muslimiinta ah ee meeshaan dacwadoodii iyo cibaadadoodii iyo khayrkooda ku haysto in darar la soo gaarsiiyo wa ficlan iska daa inuu darar gaarsiiye soomaaliya dhibkeedu wuu gaaray guryahaas la qarxiyey wuxuu gaarsiiyey in la yidhaahdo saddex ninaa naga carartaye soomaaliya dhan loo baaba'asho soomaaliya dhan saddex ninaa safaaradii naga soo qarxisay in soomaaliya ay u- maaragtay loo baabi'iyo ayaa la gaarsiiyey oo xaqiiqa ad ogtiin idaacadaha laga sheega wax qarsoon maaha nimana naga qarxiye halkaas jiro soomaaliya loo baabiiyo eber looga dhigay wey marka ma muslimiintu khayr u keenay mise shar u keenay shar u keenay runti waa shar wey mas'aladaas marka waxaan rabaa dadka walaalayaal argagax qofka muslimka xataa si kaftan ah, iska daa hub aad ku qarxisee si kaftan ah xataa inaad argagax u geliso lama ogola xadiis abu daawud fi sunanihi uu ku warinaayo cabdiraxmaan ibn abi layla baa wuxuu leeyahay taabicigaasi xadaana asxaabu muxamedin sal allahu alayh wasalam nebi maxamed asxaabtiisa ayaa noo waramay anahum yasiiruuna maca nabiyi sal allahu alayh wasalam nebiga ayay la socdeen markaasay fanaama rajulun minhu meelay degeen markaasaa nin kamida oo hurday faintalaqa bacduhum ilaa xablin macahu faakhadahu ninkii wuxuu wata xarig buu haystay wuuna seexday markaasaa nin jamaacadii saxaabadii ka mida ayaa xarigiisii qaatay oo inuu qaato damcay markuu qaatay fafazaca arajul fafazaca ninkii waa argagaxay hurdadii uu ka soo kacay waa naxay nabiga arrintii ogaaday calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi laa yaxilu limuslimin an yurawica musliman qof muslima inuu qof muslima argagax geliyo wax xalaalaho u banaan ma aha wy waa yani waxaa dhici karta inuu kaftan xariga uga qaadanayo ninkaana uu hurdayay oo saa ku naxay famaa baalukum qaraxan madfaca inta laiska tuuro dad muslimiin meel ku dhacay aan la ogeyn oo masaakiin abriyaa argagax ku riday qaraxan dhulka inta miinada loo dhigay dadka lagu qarxinayo inta laysu soo miineeyo dadka laisku qarxinayo waxa weye walaalayaal arrinkaas waxa weye qofka muslimka inuu ka fiirsaday u baahanta uma waxaa arimaha camaliyaadkaasoo kale lagu fuliyaa shabaabka yaryarka marka shabaabka waxaan idin leenahay jasaakum allahu khayran shabaab badanaa ifar fadhiyo niman yahow qof kastaabo ha ogaado berrinta qiyaamaha nusuustaas inuusan ka baxsanaynin nimanka arintan soo abaabulo ee madaxda ah hal ninoo isqarxiyo weliba maqashan oo madaxa ma heshaan hal ninoo isqarxiyo intuu ismiidaabiya asagoo isku riday oo hebelaa ku gurtay la yidhi welima la haya waa shabaab keliya waxa la gubaayo marka ilaahay subxaana watacaala aan dhalinyaradan uga baqno arintaas iyo ani maaragtay waxa hadday diin yihiin ayagu inay ku hormaraan la rabaa hadday diin u arkayaan intay shabaabka gadaal intan ayagu ka maraan ee hortaga ay carruurta iska hormarinayaan ayagu inay u hormaraan ala rabaan uma waxaa jira rag nairobi joogo oo arintaa fatwoodo oo muftiyiin u ah ayaa jiro oo ashridooyinkooda iyo cajaladahoodu ay soomaaliya ka dhex shaqeeyaan oo shabaabku ay ku fuliyaan marka waxaan leenahay walaalayaalow ilaahay uga baqa subxaana watacaala fatwa ma aadan gaarin yani qof mujtahida ma tihid ilaahay uga baqo mujtamacaan ha halaagin dadka masaakiintaa haddiise waxa diin uu kaa yahay nairobi ha fadhinin oo reerahaada iyo naago iyo inta ku guursata ha dhex joogine adiga u hormaro maaragtay dadka isqarxinaysa ugu horreeya noqo waxa aad fatwoonayso qofka fuliyo kan ugu horreeya adiga noqo anuu sidaasaan sardaaran ahaan ku siin lahaa sababkana waxaan leeyahay yani dadkaas dhalinyarada waxa wy waa khayr jecel yihiin waa khayr jecel yihiin waxa gaarsiiyana waa khayr doon yani khayr doon marka inuu qofku noqdo kuma asiiba khayrka cabdullahi ibni mascuud radi allahu canhu cabdullahi ibn mascuud hadalkiisaa raba inaad xusuusiyo niman waxa u yimid masjid fadhiyo masaajidka dhexdiisa fadhiyaa loo sheego kuufa marka markii loo sheegay waxa wy waxay akrinayaan tan goobaari samaysteen ay mid wuxuu leeyahay sabixu llaha miata mara markaasuu subxaana allah subxaana allah subxaan allah leeyi xamidu llaha hallilu llaha allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah bay ku hay cabdullahi mascuuda loo sheegay waa u yimi markaasuu canaan kala daalay wuu canaantay wayxakum ya ummata muxamed ma asraca halkatakum buu yii wuxuu leeyahay nabi maxamed waa kan yani maaragtay weelashiisa wax ku caday welima aynan burburin waa yaalaan dharkiisi welima baaliyoodin markaasaad waxaad bilaabaysaan bidco iyo shay cusub baa la timaada maxalshaadkayga marka waxa waa qaybta dambe waxay yidhahdeen wallahi ya abaa cabdiraxmaan ma aradna ila alkhayr bay yidhahdeen arrintaan samaynaynay khayr mooye wax kaloo lama aanan jeedin hadal aada u qiimo badan buu cabdullahi mascuud ku cabdullahi mascuud ku yidhi wuxuu yidhi wa kam min muriidin lilkhayri lam yusiibahu imisa khayr doonayso aanan khayrka asiibaynin marka khayr doon keliya lama rabe khayrkan inuu sawaab yahay inaad aragto baa lagaa rabaa yaa kaaga horeeye oo kaga dayanaysa waxan waa diin wa ciddaa uga dayanaysa in la ogaado waa muhiim weeyaan marka qodobkaas oo maaragtay tafjiiraadka ah walaalayaal iyo isqarxinta intixaaraadka iyo dhulka aaminka ah oo la qarxiyo walaalayaal fasaad aada u tiro badan oo mid adduuniya mid aakhare ah ayaa ka dhalanaya hadduu khayr yahay dadka ahlu cilmiga nooga wada horumari lahaa marka dadka ahlucilmiga culummada aan ku xirnaano aan uga dambayno weyaan qodobka saddexaad oo kalimaaddeeda caawo ka mid ah waxa weeye dadka hadday muslimiin yihiin waxa waajib ku ah shareecada islaamka inay ku dhaqmaan fardi fardi ugu dhaqmaan jamaaca jamaaca ugu dhaqmaan dawlad ahaan ay ugu dhaqmaan dawladda marka hadda soomaaliya waa in shareecada islaam dadka dad muslimiina w ayagaa u baahanay in sharciga ilaahay dadka lagu maamulo waa shay aad iyo aad u qiimo badan waajibna ku noqonaya dadka muslimiinta weya dadka mas-uuliyiintana waajib ku noqonaya waxayna ogyihiin maanta haddi nidaam kasta haddii la geeyo soomaaliya waa adagtahay suu maaragtay ay ay qawaaniinta uga fusho laakiin sharciga dadka waa u nugul yihiin sharciga dadka soomaalida waa u nugul yihiin hadda kenya soo lama joogo soo dawlad meelay joogto ma joogno oo maxkamado lahoo isteeshimo lahoo magaciisi leh shacabkaa shacab muslima waay markay rabaan maxkamadda ma aadaani culammada masaajiday soo aadayaana leeyihiin war diintan ugu kala saara bay odhanayaan wakadalika soomaaliya sidaas oo kale wey marka dadkaas waxaa la rabaa guryaha dadka haysto beeraha dadka haysto mumtalakaadka ay dadku leeyihiin waxa raddulmadaalim lagu samayn karo looga celin karaay waa iyadoo kitaabka ilaahay dadka ay ku maamulaan marka arrinkaas waa shay waajiba wuxuuna ka mid yahay diinka ilaahay iyo kitaabka iyo sunnada dadka lagu dhaqaayo min muqtadiyaati aliimaani billahi subxaana watacaala bay ka mid tahay allah iyo rasuulkiisa oo la rumeeyo ayay ka mid tahay allah wuxuu leeyahay subxaana watacaala fi suurati nisa falaa warabbika laa yu'minuun xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayuslimuu tasliima marka dadkaas waxaa laga rabaa diinka ilahay inay ku xukumaan dadka ayaa laga rabaa weya allah wuxuu leeyahy iimaanba laga heli maayo rabbigaagan ku dhaartay nebi maxamedo dadkii iimaan laga heli maayo muslimiintii ilaa ay kitaabka ilaahay ka xaakim dhigtaan oo adiga ay xaakimkaaga yeeshaan wixii dhexdooda dhacay inay adiga aad kala saarto uma inay markii xukunka u dhaco inuusan qofka qalbigiisa cihiiri marna uusan ka dareemin waasacnimo uu ka dareemo ouna u hogaansamo baa la rabaa wey xukumka ilaahay wixii ka soo haro shareecadan islaamka waxay u taqaanaa yani xukmi jaahiliya utaqaanaa waa xukum jaahili wey sida allah subxaana watacaala fi suurat lmaa-ida uu ku leeyahay afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqawmin yuqinuun kitaabka ilahay wixii ka soo haray oo qawaaniin wadci aan isku maamulayna markaad tidhaahdo oo sharciga aan ku bedelaya shareecadan ku bedelaya aad tidhaahdo waa xukm jaahili wey xukum jaahiliya weeyaan munaafiqiinta dadkii ahaa allah uu ka diiday subxaana watacaala oo sharcigii nabiyulaahi maxamed oo taagan inta ka leexdeen yahuudda inay uxuguntamaan doonayay allah yani hadal oo zajri ah iimaankoodana inuu zacmi yahay ayuu ilahay ku sheegay subxaana watacaala alam tara ila ladiina yazcumuuna yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila aaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih yani taaquutka u xuguntamayaan ay doonayaan ayadoo la faray inay ku gaaloobaan taaquutkii weyaan waqad umiruu an yakfuruu bihi wayuriidu shayaanu an yudilahum dalaala baciida waida qiila lahum tacaalow ilaa maa anzala allahu ila rasuul allah wuxuu soo dejiyey iyo rasuulkii alla u imaada kitaabkii iyo rasuulka u imaada marka la yidhahda raayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda munaafiqiintu waa kaa jeesanayaan mana ku raacayaan weyaan xaggaasay u jeesanayaan marka waxa weeyaan dadka muslimiinta hadday rabaan ayagu inay kala badbaadaan nolol iyo amni ay helaan waxaa laazima kitaabka ilaahay inay ay ku dhaqmaan ayaa daruuri ah wey haddaynan ku dhaqmin waxa weeyaan dhibaatooyin fara badan marna dadka muslimiinta ka bixi maayo yani waxyaalaha tanaasuca ikhtilaafka qitaalka isdilka ayagu isdilayaan asalkeedu waxa weeye waa cadamu lcamali bilkitaab wasunna kitaabka iyo sunada lagu dhaqmin ayaa sabab u noqonaysa wey xadiiska ibni maaja uu warinaayo xaakim fii mustadraki uu ku warinaayo sheekh naasir alalbanina uu ku tasxiixinayo alxadiiu saxiixa silsiladiisa uu ku tasxiixinayo can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma cabdillahi bni cumar ayaa wuxuu leeyahay qaala aqbala calayna rasuulu llahi sala allahu alay waslam biwajhihi nebiga ayaa nagu soo jeestay wejigiisoo na soo qaabiliye buy markaasuu yihi faqaala yaa macshara almuhaajiriin muhaajiriinta kulankoodiio amsun ida btuliitum bihina waacuudu billahi an tadrukuuhuna shan arimood haddii laydinku imtixaanu yiri ilaahaan idinkaga magangelaya inaad gaartaan waktigaas shantii buu tiriyey lam tadhar alfaaxishatu fii qawmin xataa yuclinuu biha ila fasha fiihim alطaacuun wlwjaac alatii lam takun madat fii aslaafihim aladiina madow wuxuu leeyahay dadka zinada kuma faafto faaxishada zinada ilaa ay daahirsadaan ay muujistaan hadday zinadu faafto oo ay muujistaan oo zinadii macruuf ay noqoto daacuunka cudurka la yidhaahdo iyo gaajo oo aan cudurro aanan weligood iyo gaajo aanan dadkii ku horeeyey odayaashii aabayaashood awowyaashood aanan yani aysan arag ayaa yani dhexdooda ku faafta buu leeyahay sidaasuu nabigeena leeyahy alayhi salaatu wasalaam markaasuu haddana yidhi midda labaad walam yanqusu lmikyaala wlmiisaan ila ukiduu bisiniina wa shidat lmu'ana yani beega marka shayga ay beegayaan iyo waxa ay miisaamayaan hadday nusqaamiyaan ma nusqaamiyaan bu haddii ay nusqaamiyaan allah abaar buu ku qabtaa yani dhibaato faqri buu ilaahay geliya subxaana watacaala shiddat lmauna dhibaato ayuu ilaahay ku ridaa iyo wa jawri sultaani calayhim nin madaxa inuu ku yani nin madaxaho jaaira dulmi badan inuu ku sameeya buu rabbi ku sallida nin madax jaaira loo sameeya oo dulmiso ayuu dushooda ilahay ku xukumaa weya walam yamnacuu zakaata amwaalihim ilaa municuu lqatra min asamaai falowla albahaa'imu lam yumtaruu buu leeyahy haddii yani zakadana ma reebaan oo zakada bixinteeda ma diidaan ilaa hadday diidaan roobka ayuu ilaahay ka ceshtaa samadii haddaynan xoolaha bahaaimta aynan ahaan lahayn inay baaba'aan rabbi subxaana watacaala yani aysan jiri lahayn buu leeyahay waxa weeye roobba looma di'iyo dadkan marka naxariista ilaahay xoolaha loo naxariisanayo ayuu kusoo da'aya meeshii zakada laga diiday in la bacsaayo abaar iyo maaragtay yani ayuu rabbi ku sallidaa subxaana wa tacaala walam yanquduu cahd allahi wacahda rasuulihi ila sallat allahu calayhim caduwan min hayrihim faakaduu bacda maa fii aydiihim wuxuu leeyahay ballanka ilaahay ay la galeen rasuulka ballanka ay dadka muslimiinta la galaanna ma buriyaan haddayse buriyaan allah wuxuu ku salidaa cadow aan ayaga ahayn buu rabbi ku salidaa subxana watacaala markaasu markuu ku salido wax alla wixii gacantooda ku jira u qaataa markuu baaba'so dabadeed uu qaadanayaa buu leeyahy qodobka shanaad waxa weeye wamaa lam taxkum a'immatuhum bikitaab illahi wayatakhayaruu mima anzala allahu ila jacala allahu ba'sahum baynahum madaxdooda kitaabka ilaahay muslimiinta kuma xukumaan hadday uma dooraan ilahay wuxuu yani rabbi soo dejiyey shacabkii uma dooraan hadday u doori waayaan oo kitaabka ilaahay ay dadka ku xukumi waayaan allah yani dhexdoodabuu baaskooda yeelaa ayaga islaayo eber iska dhigo marka kitaabka ilahay markii laisku xukumo markii laysku xukumaa waxa weeyaan dadku waa badbaadaya qof walba naftiisa u badbaado badbaado u heli cirdigiisuu badbaado u heli maalkiisuu badbaado u heli caqligiisuu badbaado u helaya kuliyaadkii shanta ahaa ee aan kelimadeenni hore uga soo hadalnay ee fitantu ay taiirisay ee halaysay ayee dadka u istaagay u joogsanay wyan kuliyaadkii shanta ahaa naftoo badbaado diinka oo badbaado caqliga oo badbaado maalka oo badbaado cirdiga oo badbaado intoo dhan baa la helaya wyan marka waxaa la rabaa dadka soomaaliya madaxda u noqday kitaabka ilaahay inay ku dhaqaana la rabaa wuxuu leeyahay shekh islaam ibnu taymiya xadiidkan qaybtiisa dambe markuu kaga warama fi majmuuc alfataawa qaybtan dambe oo marka uu leeyahy wamaa lam taxkum a'immatuhum bikitaab illahi hadalkaas uu leeyahay ayuu leeyahay wuxuu leeyahay wa hada min acdami asbaabi tagayuri duwal dowladaha badankooda waxyaalaha isla bedelaan oo la doorsoomaan sababaha keenaa tad kan baa ka mida bul kitaabkao lagu dhaqmi kama qad jara mil hada marata bacda mara fi zamanina wafi ayri zamanina wtigeena iyo wtigeena wati aan ahaynba sida dhacday oo dhacday dhowr jeer mar aan ahayn laba ahayn markaasuu yii waman araada allahu sacaadatahu qofka uu ilaahay liibaantiisa uu doonayo jacalahu yactabiru bima asaaba ayrahu wixii isaga dadkii ka horeeyey wixii asiibay mid ku cibro qaata buu rabbi ka yeelaa subxaana wa tacaala markaasuu fayasluka maslaka man ayadahu allah wanasarah markaasuu wadadii dadki ilaahay ou ayiday oo u gargaaray ayuu allah qof ou rabbi mariyaa qofkaasi weyaan wayatajannabu markaasuu ka fogaadaa maslaka man khadalahu llah waahaanahu dadka ilaahay ou duleeyey ou ihaanaystay wadaday mareen ay ku halaagsameenna qofkaasi waa laga leexiya marka dawlado fara badan ayaa soomaaliya soo maray oo iska baaba'ay hadday dawladdani doonayso inay ayaduna noolaato shacabkuna ay noolaadaan kitaabka ilaahi ha ku maamusho weyaan hadda bawaadir khayr qabtaa soo baxday wax fiicana soo baxay idaacadaha taa dhegaysataan waxay leeyihin shareecada islaamka ayaanu maaragta isku xukumaynaa culummada dadka ahalka u ahabaana xukumayo kelimadaas inaysan noqonin xibrun cala alwaraqe fi caalam alwaaqic inay timaadaa la rabaa wax warqad lagu qoray keliya inaysan noqon ayaa la rabaa waxaad arkaysaan hadda kollay idaacadaha waa dhegaysataan soomaalidu dhankaas waa ku waa ku firfircoonyihin aada idaacadaha u dhagaystaan qoraalka iyo waa waa nala kaga sarreeyaa laakiin xagga dhagaysiga aada ugu sarreyna waxaad arkaysaan hadda inay maaragtay golihii wasiirada oggolaaday baarlamaanka loo bandhigayaa in la leeyahay faj ka soo horjeedoona waxa wax ka jira ma leh waa beentood leh ma waa maqasheen baan u malaynaya waa beentood oranay dadkaan waxa weeye war ninkaan caamadaa oo ilaahay maaragtay maantaba uu kusoo duwo yii war kitaabka ilaahay baa rabaa ma rabtid inaad tidhahdo sax miya ma rabtid inaad tidhahdo maaha qofku waaba sheegtayba isagaa yidhi anaa kitaabka isku baamuray inaad tidhahdo jazaaka allahu khayran aa la rabaa hore usii wad inaad tidhahdo run ka dhig yaa lagaa doonaya laakiin inaad tidhahdo waa beentiis wax ka jira ma laha yani waxaan wax ka jira ma leh maaha hadal alla ilahay garw u leeyahay yani waxaana keenay jahligaa keenaya jahligaa keenay kitaabka ilaahay in vood loo qaado waa runtiis in vood loo qaado sax maaha diinkaa mulzamo kugu yahay adiga muslim haddaa tahay laakiin voodaan u qaadaynaaye yaa ogol yaana diiday farta taag in la yidhaahdo wax saxa maaha kitaabka ilahay waajibu kugu yahay inaad ku dhaqanto laakiin tasxiixii ha ku ceedaynin ha ku ceedaynin hana kula diririne waa khaldan tahay arintan inaad tidhahdaa la rabaa sax ma aha laakiin haddaad waafaqdeen bal mar dambe yaan sawd loo qaadine hore u socda inuu qofku yidhaahdo taasaa la rabaa wey hore u socdo in la yidhaahdo marka waxaa la rabaa yani dadkaas haddii ay yani maanta doonayaan in dariiqii dadkii ahlu sacaadada ay mareen inay maraan hadday doonayaan kitaabkaas ilaahay dadka ha ku maamuleen masaladaas yani markaan meeshaas uga gudbo qodobkii yani maaragtay afraad baan wax yar ku hakanaya oo ah aan ka hadli doono ataxdiir min atasaruci fi takfiir masaladaan habeen dhaweysa xoogagaan aan ka hadlay waa iska soo koobaya haddii ilaah yidhaahdo waxa weeye inaan iskaga digno haddaan muslimiin nahay kufriga oon dadka kula degdegno hebel waa kafir inaan idhaahno hebel waa murtad inaan idhaahno wax saxa oo diintu ay qabta ma aha atasaruc fi takfiir waa jinaaya la yidhahda waa dembi w waa jariima w waa dhib wey nafta ayuu jinaaye ku yahay diinka uu jinaaye ku noqonayo qof ilaahay ka baqana kufriga kama soo fulo gaalaysiintu kama soo fusho qof ilaahay cabsidiisa dhabta ka baqaaya kama soo fulo sidaa darteed culummadu waxay yidhaahdaan qofka islaamnimadiisu ay sugnaato oo yaqiin ahaan ay u sugnaato waxaan yaqiin ahayn islaamnimada loogama saaro waa inuu yaqiin u ku gaalooba kufri bawaaxa markii la helo ayuu qofku gaaloobi karaa weyaan sidaa darteed xukumkan kufriga takfiirinta gaalaysiinta dadka waa xukum sharciya wey allah baana iskale iyo rasuulkiisa dadka aaxaadu nnaas dadka afraadoodu ma laha masaladan masaladan inuu qofku hawadiisa wax ku gaalaysiiyo wuxuu rabo ku islaamiyo ayadu waxa weeye lama rabe waa in kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu gaalaysiiyo qofka gaaloobayo inay burhaan cad looga haysto xujo cad kitaabka iyo sunnada in looga hayo weyaan sida kalimaadka ibnu qayim aan idiin soo guuriyey ibnu qayim aljawsiya raximah llahu gabayadiis waxaa ka mid ah wuxuu dhihi jiray hadalkaa hadal xikmade alkufru xaqu llahi uma rasuulihi binafsi yahbutu laa biqawli fulani yani wuxuu leeyahay kufrigu waa xaq ilaahay leeyahay waa rasuulka iskale calayhi salaatu wasalaam allah kadib rasuulka iskale nas ayuuna ku sugnaadaa gaalaysiinte hadal hebel ou yidhi marna kuma sugnaanayo weyan man kaana rabu lcaalamiina wacabduhu qad kafaraahu fadaka du kufraani allah iyo addoonkiisa oo nabiyulaahi maxameda axadkii ay gaalaysiiyeen qofkaas ayaa midka kufriga u saaxiibka ah weyaan kaasaa gaaloobayo w marka waxaa la rabaa masaladan takfiirinta la yidhahda iyo gaalaysiinta waa mas'ale khafiirahe inaysan dadka aanan ahlu cilmiga ahayn aysan gelin shacabka inaan la gaalaysiin yani maaragtay fardi fardi takfiirka mucayanka ahe hebel waa murtad iyo gaal la leeyahay yani wax banaan maaha haddowna qofka kufriba waxa loo haynin qofka ma gaalaysiin karo dawladaha laiska gaalaysiiyo oo dadka muslimiinta la gaalaysiiyo cumuuman waxba laga reebin iyadoo yani maaragtay la kala saarin laiska gaalaysiiyo wax banaan ma aha weyan waa arrin khatiira wey yaa iskale marka bacda ilaahay allah iyo rasuulkiisa iskale baan uma dadka ahlu cilmigaabaa masaladan iskale culummada rabbaaniyiinta ee manhajkii salafu saalix ridwaan llahi calayhim yani maaragtay ku sugan oo dadka ugu yeero ku dhaqmo dadkaas ee mujtahidiinta ahe alraasixuuna fi lcilmi la yidhaahdo yani cilmiga ku xeel dheeraaday ayaa iskale wey walidalika qofku yani waxa weeye nin walbaaba wax uma takfiirin karo dadkaas ayay mas'alada u noqonaysaa maxaa yeelay kufrigan aan iskala ordayno hebel waa gaal iska leeyahay maxaa ka ratibmaya walaalayaal waxaa ka ratibmaya axkaam aada u tiro badan ka ratibmaya axkaam aada u tiro badan ayaa ka ratibmaya weyaan waxaa ka ratibmaya midka koobaad qofka markaa waa gaal tiraahdo waa xalaalu dam dhiiggiisu waa banaan yahay ila waa ridooba soomah murtad waa murtadkana waa la dilaa dhiiggiisu waa banaan yahay laakiin qof walba ma dile dawladaa dilayso dhiiggiisa horta waad banaysay weyaan markaad xalaalu dam ka dhigtay naagtii ou qabay ma fur furiin lagama suga hebel oo fur la dhihi maayo markuu ridoobo naagta waaba furan tahayba ciddadaa markay ka baxdo horaa laga guursanaya naagta waa ka furan tahay markuu ridoobo isagoo gaala gabar muslimada ku xirmi mayso midda saddexaad waxa weeye gabdhihii oo wilaayadooda lahaa ee wilaayadooda inuu ku guuriyo ay ahayd kuma guurin karo waa go'day wilaayadii riddadaana ku go'day wilaayadooda ma yeelanayo gabadhiisa agtiisa lagu meersanayo haddii weli kale la helo cid kaleoo muslima la helo laakiin asaga wilaaye ma leh dadku wilaayadan ku lahaa waa ka tegi waxaa ka dhalanayso inaanan la dhaxlin hadduu ridoobo gaal aad ku xukunto oo qofku gaal noqdo la dhaxli maayo ilaa muslimka iyo gaalka waxa waye mawaanic irsiga ka mid tahay riddada kufriga ikhtilaafu diin ayaa ka mid ah labada qofood oo kale diinka inay isdhaxlin la dhaxli maayo waxaad u waajibinaysaa markaad hebel waa murtad tiraahdo ama waa gaal la yidhaahdaa yani waxa weeye waa mukhallad fi naar kaafir markuu noqdo naarta ayuu ku waaraya waa naartaad u waajibinaysa inuu ku waaro saasuu noqonaya uma waxaa haddana ka ratimayo hadduu murtad noqdo oo gaaloobo inaanan qubuurta muslimiinta lagu aasin ee qubuurta gaalada lagu aaso waxyaalahaasoo dhanaa ka ratibmayo kelimadan qofka laiska leeyahay hebel waa murtad qolada riddada laiska leeyahay murtadiinta afka afka laiska yidhaahdo arrinkaas arrin sahlan maaha qofka inuu ka fiirsado qof walbaaba aakhar uu leeyahay inuu dib u fiirsado waxa ugu horeeyey mas'aladan dadka muslimiinta oo la gaalaysiiyo waa nimanka khawaarijta ahaa wy khawaarijta asal u ah dadka la gaalaysiiyo murtadiinta qof muslima oo aan murtad ahayn oo aan gaal ahayn waa gaal in la yidhaahdo waxa ugu horreysa khawaarijta maxaa yeele saxaabaday gaalaysiiyeen cumaan ibnu cafaan radi allahu canhu ayay gaalaysiiyeen wayna dileen waxay dileen cali bn abi aalib bay gaalaysiiyeen wayna dileen yani saxaabo badan isku dayeen inay gaalaysiiyeen inay dilaan ay isku dayeen mucaawiya ka mid aha ilahay baa ka baxshay way dili lahaayeen radia allahu canhum marka dhiigga dadka muslimiinta bay khawaarijtu banaysteen sababta marka keentayna waa aljahlu fi diin diinka ay dadkaasi ka jaahil noqdeen ayaa arrinkaasi gaarsiisay weeyaan arintaas waxaa gaarsiisay diinka ilaahay ay ka jaahil noqdeen weyan marka nimanka khawaarijta ah xataa saxaabada ridwan ullahi calayhi sida ibn xajar uu maaragtay warinayo fi fatxi lbaari wuxuu leeyahay ibnu marduya buu ka warinaya min ariiqi abi cawnin can muscabin yani muscab buu ka warina wuxuu leeyahay muscab baa wuxuu leeyahay nadara rajulu min alkhawaariji ila sacd bni abi waqaasin radi allahu canhu sacd ibn abi waqaas waa taqaanaan wuxuu ka mid yahay casharatu lmubashiriina biljanna tobankii jannada loogu bishaareeyey ka mid yahay bal wuxuu ka mid ahaa dadka ninka mustajaabu dacwa buu ahaa ilahay ducadiisa u ajiibo ayuu ahaa weya nin khawaarijtii kamida baa sacad fiiriyey sacad buu arkay marka yani gruub khawaarija isla fadhido markaasu wuxuu yidhi haada min aimati lkufri buu yii sacadna waa maqlaya sacad wuxuu ka mid yahay dadka kufaarta madaxdooda buu kamid yahay aimat lkufri ayuu ka mid yahay sacaduu ku leeyahay markaasaa sacad wuxuu ku yidhi kadabta buu yidhi ana qaataltu aimat lkufri been baa sheegtay aniga ninkii aimat lkufri la diriray baan ahay yani jihaad fi sabiililah kula dagaalamay baan ahay buui yani mid kaleeta hadlo wuxuu yidhi haada min alkhasiriina acmaala dadka ilaahay uu yidhi alkhasiriina acmaala waa asaga uu ka mid yahay buu yidhi sacaduu ku jeeda sacad wuxuu yidhi kadabta buu yidhi warkaasuu yidhi ulaaika aladiina kafaruu biaayaati rabbihim kuwaas camalkooda u khasaaray waa kuwa aayaadka ilaahay ku kufriyey aniga maaha buu yidhi been baad sheegaysaa marka sidaas ayay saxaabada u gaalaysiin jireen walidalika yani ibnu kasiir raximah llahu kitaabkiisa albidaaya wanihaaya wuxuu kusoo guurinaya wahada darbu min annaasi min agrabi ashkaali bani aadam uu leeyahy fasubxaana man nawaca khalqahu kama araada wasabaqa fii qadarihi dalika wama axsana ma qaala bacdu salafi fi lkhawaariji إنهم المذكورون في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يعني وحو ليه ابن كثير نوع عن خواريس اللي يرهدبوا ليه ذاتك إلهي أبوري خلقي بني آدم كأو أبوري كو أبوك غريب سنوائي أبوك أبوك يعني خرابة بنوائي ariib yani wax lala yaabo oo aan nooc kale ah weyan markaasuu la yaabo yidhi fasubxaana man nawaca khalqahu kama araad ilaahay baa nusqaan oo dhan ka hufan khalqigiisa sow doono u sameeyo noocyo noocyo ka dhigo qadarkiisana sidaasuu ku hormaray markaasuu wuxuu yidhi salafkii waxa ay yidhaahdaan waxa ugu wanaagsanaa ay khawaarijtu ka sheegeen inay yihiin kuwa aayadan ilahay uu ku sheegay qul hal nunabiukum bilaksariina acmaala aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati dunya wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna sunca ayadahaas u akriyo marka aayadda kufaartaa kusoo degto oo gaalada hala yidhaahdo laakiin simadii khawaarijta oo kale ayay qaadanayaan weyaan walidaalika waxaa gaarsiiyey khawaarijta horta saxaabadii nin khaariji kuma jirin khawaarijta nin saxaabiya kuma jirin waxa waxa gaarsiiyeyna waa jahliga ay diinka ka jaahil ahaayeen fogaanshaha ay dadka culummada ka fogaadeen shabaabku marka hadday dadka ahlucilmiga ee culummada raasikiinta raasikuuna fi lcilmi ay ka fogaadaan waxa waaye nahjigii khawaarijta ayay qaadanayaan marka waxaa u noqonayo mid asagoo kaleo ruwaybiba ah baa madax u noqon wuxuu doona buu amraya wuxuu doona ka reebi culimmadiibay tasiihinayaan dadka ahlucilmiga caynayaan markaasaa culimmadii lagu diray markaasu wuxuu dabagelaya ninkaas sidii khawaarijta ay yeeli jireen saxaabada ridwaanllahi calayhi ayaa la gaalaysiiye lagu diray yani qise waxaa jirta cabdulahi bn cabdullahi bn cabaas khawaarijtii markay cali iyo mucaawiya gaalaysiiyeen wax yar qisadaasaan raba inaan wax yar ka ka hadlo markii ay mucaawiya cali ay dagaalameen muslimiinta inay heshiiyaan markay dooneen ayaa waxa waxay ku heshiiyeen in xakam la saaro muslimiinta lakala xukumo ayay ku heshiiyeen si dhiigga muslimiinta u joogsado markaasaa dhanka cali bn abi aalib abu muusa alashcari laga soo diray dhankii mucaawiyana camr ibn caas laga soo diray markii labadoodii ay isku yimaadeen oo xukunkii ay soo saareen wixii ilaahay tusay khawaarijtii markaasi jeeshka cali bay ku jireen halkaasay u baxeen markaasay dhn in alxukmu ila lilah waaba gaaloobeen bay leeyihin cali waa gaaloobay wixii raacay waa gaaloobeen mucaawiya waa gaaloobay labadii xukunka soo saartay maxaa yeelay markii la weydiiyena inahum xakamu rijaala bay dheheen rag bay xukunka u dhiibeen saas ku gaaloobeen waa jahliga markaasay meel iskugu tageen ayagoo tiro badan bay meel iskugu tageen oo ku uruureen lalama diririn cali bn abi aalib wuxuu u diray cabdulahi bn cabaas cabdulahi bn cabaasaa loo diray asarkaasaan rabaa marka inaan maaragtay bal inaan wax yar ka sheego waxa weeye cabdulahi bn cabaas markuu u tegey ayuu wuxuu ku yidhi yani maaragtay asarkaasna waxaa warinaya waa xaakim baa fi musdrakii ku warinaayo wuxuuna leeyahay waa biisnaadin صaxiixin calaa shardi muslim buu kusoo saaray weyaan cabdullahi bn cabaas wuxuu yihi ataytukum min cindi صaxaabati nabiyi sal allahu alayh wasalam min almuhaajiriina walansaar marka waxaan ka imid buu leeyahay asxaabtii nebiga oo ansaar iyo muhaajiriina agtooda baan ka imid waxaana rabaa waxay leeyihiin inaan idin soo gaarsiiyo baan rabaa buu leeyahay markaasu wuxuu asxaabtu ammaanoo yimi facalayhim nazla qur'aan ayaga ayuu qur'aanka kusoo degay wahum aclamu bilwaxyi minkum waxyigii nebi maxamed ugu soo dejiyeyna yani waktiguu joogo waxyigu soo degay waxyigii nebi maxamed ugu soo dejiyeyna ayagaa idinkaga aqoon badan buu yidhi saxaabadiibaa idinkaga aqoon badan wey markaasuu wuxuu yidhi walaysa fiikum minhum axadun asxaabtii nebiga nin kamida idinkuma jira buu yidhi markaasaa qaar waxay yidhahdeen ayaga kamid a laa tukhaasimu qurayshan faina allaha yaqulu bal hum qawmun khasimuun ninkaa quraysh weeye hala doodinina maxaa yeele ilahay wuxuu yidhi waa dad dood badan wey dadka quraysh la yidhaahdee iska ilaaliyo yidhi hala murminina bay dheheen qaar kale waxay yidhaahdeen maya waa la doodaynaa waa la hadlaynaa bay yidhaahdeen yacni hadalkaasay yidhahdeen markay cabdullahi bn cabaas nimankaa markuu suureynayay wuxuu leeyahay waxaan arkay buu yidhi waataytu qawman lam ara qawman qadtu ashadda ijtihaada minhum weligay ma arag buu yidhi yani say cibaadada ugu dadaalaan dad ugu dadaala nimankaas yani cibaadadooda wejigooda dhan waa madoobaana caawada say u taagan yihiin say u sujuudsan yihiin say u cibaadaysanayaan waracnimadooda diinka waa ka muuqdaa buu le daahir ahaan waa dad aad u maarata xagga cibaadaadka ku sareeya buu leeyah weligay dad lamida ma ark ma arkin buu leeyah marka calaa kulli xaalin cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi su-aalu u jeediyey markay ku heshiiyeen inay wada hadlaan ayuu wuxuu yidhi akhbiruunii maada naqamtum cala bni cammi rasuuli llahi sal llahu alayh wasalam wasihrii wlmuhaajiriina walansaar waxa aad ku haysataan nabiga in adeerkii oo cali bn abi aalib ah oo weliba haddana yani gabadhiisii qaday oo sihrigiisii ahaa iyo muhaajiriintii ansaarta waxa aad ku haysataan bal wax iiga sheega buu yidhi markaasay dheen qaaluu alaaa saddex shay baan ku haysanaa bay yidhahdeen markaasuu yihi maa hunna saddexda shay aad ku haysataan waa maxay markaasu waxay yidhaahdeen amaa ixdaahunna fainahu xakama arijaala fii amri illah tan koobaad amarki ilaahay buu rag xugum uga dhigay amarki ilaahay buu camr ibn caas iyo abu muusa alashcari ayuu u saaray allahna wuxuu leeyahay buu yidhi in ilxukmu ila lilah ayay yidhaahdeen allah wuxuu leeyahay xukunka ilaah iskale abu muusa alashcari iyo asna u dhiibtay rag buu u dhiibtay wamaa lilrijaali wamaa lilxukmi ragga iyo xukumka maxaa ka dhexeeya bay yidhi wax ka dhexeeya lama arko bay yidhaahdeen markaasuu cabdullahi bn cabaas wuxuu yidhi haadihi waaxida taa waa tii koobaad tan labaad waa maxay markaasuu yidhaahdeen wa ama alukhra fainahu qaatala walam yusbi walam yaqnam wuu dagaalamay mucaawiya oo la diriray waqcatuljamal buu ka qayb galay intiiba aniimana ma soo qaadan dadna ma soo kafaalana taasaa ku haysanaa bay yidhahdeen markaasay yidhahdeen falain kaana alladii qaatala kufaaran laqad xalla sabyuhum waaniimatuhum walain kaanuu muminiina walain kaanuu muminiina ma xalla qitaaluhum ma xalla qitaaluhum wuxuu leeyahay waxay leeyihiin dadka uu la diriray labay mid yihiin haddii ay kufaar yihiin hadday gaalo yihiin inuu soo qafaasho xoolahoodana uu soo qaato haniimadooda bay ahayd waa banaan tahay bay leeyihin hadday muslimiin ahaayeen muminiinna inuu la diriro marka horeba ma aynan ahayn cali inuu la dagaalamo ma ahayn markaasu cabdullahi bn cabaas waxaan ku ihi uri haadihi sintaani waa tii labaad faba thalita ta saddexaad ii sheega baan ku ihi uri markaasuu yidhi inahu maxaa nafsahu min amiiri lmuminiin magaciisa wuxuu ka tiray amiirulmuminiinka meeshii lagu qoray ayuu cali tiray marka waxay dhaheen hadduusan amiirulmuminiin ahayn fa huwa min amiiri lkaafiriin gaalada ayuu kufaartu amiir u yahay marka mumininnimada hadduu tiray markaasu wuxuu yidhi acindakum siwaa haada saddexdaas mooye wax kale ma haysa maya bay dheen intaas xasbuna haada bay dheen nagu filan yahay intaasaa nagu filan markaasuu cabdullahi bn cabaas wuxuu yidhi ara'aytum in qara'tu calaykum min kitaabi illahi wa min sunnati nabiyi sala allahu alayh ali wasalam maa yaruddu bihi qawlakum atardawn haddii kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga aan ka keeno wax hadalkiina radinayo ma ku raalli noqonaysaa markaasuu yidhi qaaluu allahuma nacam haa bay yidhahdeen ku raalli noqonayna ama qawlakum xakama arijaala fii amri illahi amarka ilaahay ayuu dad xaakim kaga dhigay hadalka aad tiraahdeen wuxuu leeyahay yani wuxuu leeyahay faana faana aqra'u calaykum waxaan idinku dul akrinaya ma qad rudda xukmuhu ila rijaali fii samani rubci dirhamin fii arnabin wanaxwiha min asaydi waxaan idinku dul akrinayaa buu yidhi yani shay xukumkiisa qur-aankaan idinkaga akrinaya xukumkiisa rag loo celiyey oo weliba yani rubcu dinaar qiimihiisa dinaar oo afar meelood loo qeybiyey meel ka mida qiimihiisa wax ugu dhigmo oo ilaahay leeyahay rag ha xukumeen bakayle yani maaragtay diyadiis iyo qiimihiisoo kale ayaa rag loo diraya buu leey baan idin keenaya markaasuu aayaddaan akriyey ya ayuha aladiina aamanuu laa taqtulu sayda waantum xurumu waman qatalahu minkum mutacamidan fajazaau mislu ma qatala min annacmi yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum aayaddaas u keen yani qofka hadduu xaj xarmado ama cumro uu muxrim yahay ugaarta banaanka inuu dilo looma ogolo hadduu ugaartaa dilo markuu asagoo muxrima ou dilaahi waxaa la rabaa ugaartaas wax u dhigmoo kale dadka culummada inay xukumaan shaygaasaa u dhigma inay yidhaahdaan marka ilaahay wuxuu yidhi yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum yani waxaa xukminaya laba cadaalad u saaxiiba ayaa la rabaa arrinkaa inay xukmiso markaasuu yidhi fanashadtukum allah ilaahay baan idinku dhaariyey axukmu rijaali fii arnabin wanaxwiha min asaydi afdalu am xukmihim fii dimaa'ihim wa salaaxi daati baynihim ilahay baan idinku dhaariyey rag in xaakim looga dhigo yani bahalkaa bakaylaha qiimihiisii soo saara la yidhaahdo miyaa fadli badan mise dad muslimiinoo isdilaya dhiigoodii iyo islaax daatulbayn in dad loo saaro baa fadli badan buu yidhi markaasay dheen allahuma nacam waa garanay bay yidhi in badan oo ka mid a waa ay qaatay yani si si khaldana xukumkii u galay wuxuu u akriyay aayaddii kaleeto ayuu u akriyay wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcatuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha ninkiiyo naagtiisa markay iskhilaafaan oy heshiin waayaan inay kala tagaan doonayaan ninka ahalkiisiina u yeera oo xakam ah haweenta ahalkeediina nin uga yeera in yuriida islaaxan yuwafiq illahu baynahuma hadday wanaag doonayaan ilaahay waa waafajinaya tiibow marka u sheegay wuxuu yidhi bubci wax hadda la isku celinaya waa ninay naag yani iskalidood waay bubci in maaragtay xukum loo saaro yani farji in xukum loo saaro miyaa fadli badan mise dhiig muslimoo daadanaya joojintiisa in xukum loo saaro allahuma nacamaydeen way aqbaleen midii sad midii labaad buu uga jawaabay oo ahayd yani wuu dagaalamay mana usan qaniimaysan wuxuu yidhi dagaalka waxaa ku jiray safiiq baaki maxaa la yidhahdaa jamal oo kale caaisha aa ku dhex jirtay buu yidhi ilaahan idinku dhaariyey cali marka caaisha xagguu ka soo jeeda caaisha iyo dalxa iyo zubayri waa soo socdeen haddii maanta cali markuu safiin ka ad yani waqacu ljamal raggi uu ka adkaaday hadduu soo qafaasho dadkaasi waxaa ka mid ahaan lahayd buu yidhi caaisha radi allahu canha caaisha marka qofkii ay sahmigeedu ku dhacdaa ma xalaalaysan lahaa buu yidhi ila waa aniimaysatay aniimad ka dhigtay markaasuunu idinkoo og inay hooyadiin tahay oo ilaahay uu yidhi subxaana watacaala annabiyu wlaa bilmuminiina min anfusihim waazwaajihu ummahaatuhum yani nabiga xaasaskiisu waa muslimiinta hooyooyinkood marna guurkooda kuuma banaano markaasuu yidhi faantum taduuruuna bayna dalaalatayn laba baadi baad maarata ku dhex laalaabanaysa ayuhumaa sirtum ilayha sirtum ila dalaala tii aad aadaanba baadi baad xaggeeda aadaysaan buu yidhi baadibaad u leexanaysaan buu yii markaasuu yani wuxuu weydiiye o yidhi qofkii yani yaa oran karo caaisha radi allahu canha markaan soo qafaashay baa ii banaan taho waa naagaysan karaa yaa oran kara buu yidhi haddaad tidhaahdaan bu yidhi waa noo banaan tahay waad gaaloodeen bui waa ku kufrinaysaan laanna hooyadiin waay waa ku kufrinaysaan bui haddii aad tidhahdaan hooyadeen maahana waa ku gaaloobaysaan ayadana laanna ilaahay baa yidhi waa hooyadiin weeyaan ayadana waxay dheen ka gudub wa waa aqbalnay bay dheen ka gudub midaan aad tidhahdeen magaciisuu tirtiray oo amiirulmuminiinka ka tiray siirada nabigaan qiso idinkaga keenayaa sulxulxudaybiya markuu nabiga heshiiska la galay suhayl ibni camrin iyo maaragtay maxaa la yidhahda abu sufyaan iyo markuu la heshiiyey ayuu nabigu wuxuu yidhi yani cali bn abi taalib laftiisa wuxuu ku yidhi waxaad qortaa buu yidhi haada maa saalaxa calayhi muxamedun rasuulu llahi sala allahu alay wasalam suhayl ibni camrin wixii uu maxamed la heshiiyey oo rasuulka ilaahay ah suhayl ibni camrin yani oo kula heshiiye wey baa suhayl wuxuu yidhi maxamedow inaad haddaad tahay rasuul ilaahay ina inaad tahay haddaan ku aqoonsannahay maba kula dagaalameynba ee hanoo qorin rasuulnimadaada haysee waxaad qortaa haada maa saalaxa calayhi muxamed ibni cabdillaahi qor annaga maxamed ibni cabdillahi kuu naqaanaaye qor rasuulkuuma naqaane sidiiba marka yani nebiga inta tirtira tir buu yidhi waa la tira sidii baa la qoray maxamed ibni cabdillah marka wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay iyo calikeebaa khayr badan rasuulka ilahay khayr badan rasuulka ilaahay oo magaciisiiba cali oo magaciisa la tira maxaa diin kaga xiran wax kaga xiran lama arko sulxi baynanaas islaax baynanaas ina magaciisa u diray adiga marka qisadaas waxaa ku soo noqday khawaarijtii ilaa laba kun oo markaas raggii khawaarijta kamid ahaa cali bay kusoo atureenay soo raaceen weyaan waa kasoo noqdeen yani fahmigoodii khaati ahaa ayay kasoo laabteen weyaan marka runtii waxaa gaarsiinayo dadka ahlu cilmigoo laga fogaado wuxuu dadka shabaabka dhaxashiiyaa yani afkaartii khawaarijta u dhaxashiiya dadka ahlu cilmigoo lagu xirmana badbaadadaasuu keena sida maaragtay cabdullahi bn cabaas ilahay sababta uga dhigay dad badan oo khawaarij noqon lahaa sababkooda inuu ilaahay subxaana watacaala khaarijnimada uga soo saaro marka xukumka marka waxaan ka waday yani atasaruc fi takfiir oo lagu degdegaahi gaalnimada dadka la gaalaysiyo lagu degdego walaalyaal arrin khatiira wey aad aan iskaga ilaalina aan iskaga ilaalina dadkaas haddooba islaamnimadiisa sugnaato adiga kuuma banaana inaad islaamnimada ka saarto weya alimaamu shawkani wuxuu leeyahay kitaabkiisa sayl jaraarka ayuu wuxuu ku oranaya iclam ana alxukma cala arajuli lmuslimi bikhuruujihi min diin lislaami wadukuulihi fi lkufri laa yanbagii limuslimin yuminu billahi walyawmi alaakhir an yaqduma calayhi ila biburhaanin awbaxa min shamsi nahaar wuxuu leeyahay qofka muslimka waxaad ogaataa qofka muslimka marna yani in lagu xukumo qof muslima diinka islaamka inuu ka baxay oo gaalnimo ou galay marna ma banaana buu leeyahay qof muslimo ilaahay yowmalaakhira rumaysana uma habboona inuu qofkaa gaalaysiiyo ilaa inuu haysto mooye xujo ka cad yani maaragtay maalinta qoraxdeeda qoraxdaas xujo ka cad inuu haysto mooye si kale inuu isku gaalaysiiyo maxaa yeelay fainahu qad sabata fi laxaadiidi saxiixati almarwiyati min ariiqi jamacati min asaxaaba axaadiis oo saxaabada yani wadooyin badan kaga timid baa waxaa la wariyey oo ku sugnaato saxiixa ana man qaala liakhiihi ya kafir faqad ba'a biha axaduhuma qofka walaalkii ku yidhaahday hebelow gaal baa tahay yaa kafir yidhaahda midkood baa gaalnimada la laabanaya bu xadiiskaasuu waday marka calaa kuli xaalin axaadiistiibuu keenay kabacdibu wuxuu leeyahay fafi hadihi axaadiisi wama warada mawridaha acdamu zaajirin waakbaru waacidin can tasaruci fi takfiir wuxuu leeyahay axaadiistaas aan soo sheegay iyo waxa lamidka hore aana sheegino yani maarata lamid ka ihi waxaa dhexdooda ku sugan zajri baa ku sugan oo dadka yani kan ugu weyn zajri kan ugu weyn oo dadka ka reebo inay ku degdegaan kufriga wacdi baa ku sugan kan ugu weynin badan oo gaalnimada inay dadka ku degdegaan yani maarata ka reebo weyaan walidalika ayuu maaratay nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofka islaamnimadiisa markuu sugayay xataa isagoo gaal ah marku kelimada laa ilaha ila allah ou yidhaahdo waxyaalaha islaamnimadiisa lagu sugabay ka mid tahay qofka salaada ou tukado tukashada ou tukado ayaa muslimnimadiisa islaamnimadiisa lagu sugaa weya inuu muslim ya lagu sugaa wuxuu leeyahay xadiis imaam anasaa'i wa abu daawuud watirmidi wa axmed ay warinaya xadiisu anas sanadkiisuna uu saxiix yahay wuxuu nabigeena leeyahay umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah dadka inaan la dagaalamo ayaa lay amray ilaa ay yani laa ilaha ila allah muxamedun rasuulullah ay ka qiraan faida shahiduu an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan cabdu warasuuluh hadday qiraan allah iyo rasuulkiisa risaaladii ay u qiraan rasuulka allahna macbuudnimadiisa ay u qiraan wasalluu salaatana salaadeenna ay tukadaan wastaqbaluu qiblatana qibladeennana ay qaabilaan waakaduu dabiixatana xoolaha aan gowracnana ay cunaan faqad xurimat calayna dimaa'uhum waamwaaluhum ilaa bixaqiha yani intaa markay sameeyaan dhiigooda iyo maalkooda waana laka xarimay ilaa bixaqiha lahum ma lilmuslimiina wacalayhim ma cala lmuslimiin waxay leeyihiin dadka muslimiinta waxay leeyihiin waxaad xuquuq ay dadka muslimiinta leeyihiinna ayagana waxa lagu leeyahay oo xuquuqna way dushooday tahay waxay xaq leeyihiinna waa ay leeyihiin waa dad muslimiina weyaan marka salaada uu tukado nabiga waxyaalo badan dad munaafiqiinta wuxuu uga reebi jiray markay saxaabada yidhahdeen rasuulka ilaahi waa munaafiqe aan dilo wuxuu dhihi jiray lacalahu yusalli inuu tukado baa la arkaa marka yani waxa weeye maanta salaadii la isku ictibaarin maayo masjidkii naftiisa dadkii lagu dilaya masaajidkii markuu kasoo baxaa la tooganaya isagoo la hubsaday inuu muslim yahay fii dimat illaahi ku sugan ayaa la dilaya wey marka waxaana loo dilin waa gaala laleeyahay oo la gaalaysiini marka waxaa la rabaa walaalayaal arrintaas kutuuro badan ayay leedahay in la iska ilaaliyo waxaan rabaa yani kalimaadkayga si aan iskaga koobo ceshihii waa daahay laakiin wax yar aan ku darsado si kelimada u dhameeyo sababka ay muslimiintu bilaadooda gaalada ku qabsato wax yar baan waa soo gaabinaya iskaga tegaya waxa kale hadal ibnu kaiir fi bidaaya wanihaaya uu kusoo guuriyey ayaan rabaa inaan sheego wuxuu leeyahay bilaada muslimiinta waagii ay nimanka tataarka la yidhahda ay qabsan jireen sababka ay kusoo galeen wuxuu ahaa sababtu wuxuu ahaa yani bilaadaas waxaa la yidhahdaa nahriga nahri jayxuun la yidhaahdo oo yani maaragtay dhulkaas afghanistan iyo waxa ka shisheeyey waxaa ka dambeeyey nimanka tataarka la yidhahdo china iyo dhulkoodaas iyo agtooday deganayeen halkaas ayay ka yimaadeen tujaar bay ahaayeen muslimiintay u imaan jireen dharka iyo wax badan bay ka gadan jireen beledkaas waxaa xukumi jiray nin la yidhaahdo khawarzam shah ayaa xukumi jiray nin faqiihoo xanafi buu ahaa nin aada u qiimo badan oo cilmiga funiintiisa wax badan ka yaqaana buu ahaa nin muddo badan mamlako fara badan haystay madax badan muslimiinta haye buu ahaa dhul badan buu madax ka ahaa dharka iyo waxaasay marka kuwaa soo doonan jireen gaaladaas markaasaa ninkii gobolkaas mas-uulka uga ahaa khawarzamshaah ayaa wuxuu warqad usoo qoray khawarzamshaah usoo qoro leeyahay nimankii xoolo badan bay la yimaadeen gaalada ahay kataarta ahay haddaan dhaco ka waran markaasuu yihi xoolahooda dhac amar uu ku siiyey xoolihii buu ka dhacay xoolihii markuu ka dhacay ayuu dadkii way laabteen yani markii amwaashoodii la qaatay ayuu wuxuu ninkii boqorka u ahaa jankiskhan oo tataarka madaxda u ahaa ayaa marka warqad usoo qoray khwarizam shah oo ku tahdiiday oo leeyahay saa si xunxun baad samaysay laakiin ogow wixii kaa raaca markaas cid kale u kusii jeedo dagaal kale u kusii jeeday ninkaa gaalka ah khwarizam shah markii la tahdiiday wuxuu yidhi maanuu i tahdiidaya ciidan baba u diray wuxuu yidhi hala galo markaasaa tataarkii la galay dagaal aad u weyn ayay muslimiintii la galeen nimankii tataarka ahaa waxa la iswado muslimiinti waxay soo qafaasheen naago fara badan iyo caruur fara badan xoolo badanna way ka soo qaateen ciidan uu diyaarsaday duulimaad wuxuu kusoo qaaday kii ugu xumaabuu kasoo qaaday dagaal adag uu kusoo qaaday ilaa marka afar maalmood ayay ibnu katiir oo albidaaya wanihaaya ku sheegi ayaa dagaal aad iyo aad ayaa socday ilaa fardihii ay wateen ku dagaalamayeen wada dhiig ou noqdo ayay noqotay wey muslimiinta keliyaha maalintaas waxaa ka dhimatay buu yidhi yani labaatan kun ayaa ka dhimatay tataarkana waxaa ka dhintay adcaaf mudaacaf inta ka badan ayaa laga dilay weeyaan labaatan kun oo muslimiinta ka dhiman markaasuu wuxuu leeyahay markii dambe ayuu wuxuu sameeyey dhabar jabin wax la yidhahdo ku sameeyey muslimiintii bilaadoodii marka sidaasuu kusoo kusoo gudbay ibnulasiiro wuxuu kasoo naqlinayaa hadal ibnu kaiira wuxuu ka naqlinaya ibnulasiir ayuu kasoo guurinaya wuxuu leeyahay walaqad jara lihaaulaai safari maa lam yusmac bimilihi min qadiimi zamani waxadiihi waxaa dhacay buu leeyahay arin aanan horay loo maqal waktigan hadda la joogay iyo wixii ka horreeyaba aan la maqal طائفة تخرج من بلاد من حدود سنين لا تنقضي عليهم سنة حتى يصل بعضهم إلى حدود بلاد أرمينيا من هذه الناحية ويجاوزون العراق من ناحية همدان وتالله لا أشك أن من يجيء بعدنا إذا يعني حليه إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مستورا ينكرها ويستبعدها فمتى تبعد ذلك فلينظر أننا سطرنا نحن وكل من جمع التاريخ في زماننا هذه في وقت يعني في وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة فقد استوى في معرفتها العالم العالم والجاهل لشهرتها يسر الله للمسلمين والإسلام من يحفظهم ويحوطهم يعني هذا الكادير بني وحوجه هذا وحوليه وين أنهروا المسلمين تغدحي أيها وقت كان دعيب ليه kooxbaa waxay ka soo baxday xuduudi china ayay ka soo baxday hal sano kuma aynan qaadanin ilaa ay armenia dhulka layidhaha ay soo mareen oo maaragtay al-itixaad sofiyeeti niman kale ay haysan jireen dowlad dhulkaas ay soo mareen ilaa ay soo gud gudbeenoo ciraaq ay yimaadeenoo dhulka ay qabsadeen sanad kuma qaadanin uu leey heer marka waxay gaareen muslimiinta dhulkooda o dhan ay qabsadeen bilaadoodii o dhan ay gacanta ku dhigeen ilaa marka muslimiinta rucbi ilaahay uu ku rido wuxuu leeyahy wuxuu soo guurinaya ibnu kaiir magaaladan baa waxaa soo galay hal nin oo tatara soo gelaya bu hal ninaa soo gelaya boqol ninaa joogto oo dagaalami karto boqolkaa nin hal nin oo far fiiqi karo lama arko halka nin ilaa uu boqolkooda ka dilo waa wada taagan yihiin yacni dulliga ilahay oo muslimiinta ku riday weeyaan taas way keentaa oo daandaansiga waxaan ka wadaa dawladaha kaa awooda badan adigoo tabar yar oo daciif ah inaad inta tagto aad wax ku tuurtuurto ood ka soo cararto oo ku tuurto ood ka soo cararto way sababay dhulkaada inay berrito qabsadaan inay kuu yimaadaan oo ku qabsadaan sababbay noqonaysa adaana sababta keenay dadka muslimiinta adaa u keenay qawlkaada wuu keeni karaa dadkaa awood badan oo ayagaba maaragtay ulbooca kuugu tukumayo ilaahusee meeshaan ku gala ay mar kaga taagnayd kaana awood badan oo daciif aad tahay markaa idaacadaha ka qaylisoo tiraado meel hebel baan tegaya meel hebel baan maaragtay ku ciidaynaa meel hebel baan ku samaynayna aad tiraado isaguna dagaal kugu soo qaado kuu joogi maayo maxaa yeele waa nin lasoo weeraray waa si kaa dhicinaya waa kusoo aadaya marka asbaabahaas oo kale way keentaa in dadka bilaada muslimiinta lagu qabsado waxa kaloo keeno fitankana way keenaan markay fitnadu dheeraato oo bilaada muslimiinta fitna ay ka dhex dhacdo oo kelimadii dadka muslimiinta ay iskhilaafaan quluubtooda ay kala tagto dhiigoodii ay gacmahooda ku daadiyaan dacwadii iyo khayrkii iyo diinkii iyo islaax baynanaas ay ka tagaan waxa weeye cidda keliya ka faa'iidaysanaysaah waa maxay waa cadowgaaga weeyaan ilaa adigu waa islaysa sooma eber iska dhig markaa taariikhdana runtii waxaad og tihiin andalus dhulka la yidhaahdo yani bilaad sbain dhulka la yidhaahdo andalus muslimiinta sideed boqol oo sano ayay ka telinayeen bani umaya ayaa qabsadeen sideed boqol oo sano hadda maanta sbain yaa ma dad muslima ku nool dhul gaalow maxay ku dhacday andalus gacanta gaalada maxay ku gashay muslimiinta laisku diray way islaayen sida soomaalida isku leysa waa isbaabi'iyeen qolaba qolada kale la dirirtay ilaa qolo ay gaalo soo wadato qolada kalena gaalo usoo wadato laysku baabi'iyo laisku jabo markay isku jabeenay baaba'een oo gaaladii ay qolo walbaba gaalo taxaaluf la samaysatay ayaa markii dambe gacanta ay ka baxday muslimiintii gaalada gacantoodii beledkii galay markuu beledkii gacantii galana muslimiintii ibaado ku sameeyeen dhulkoodina waa ka soo cayriyeen ardadoodina waa ay qabsadeen bilaadaas marka la yidhaahdo andalus ama sbain dhulkaas muslimiinta sideedda boqol ee sano ay ka tarin jireen oo weli aahaartooda aynan ka zuulin waxa weye maanta muslimiinta sababta fitnadaas keentayba ayaa sababtay weyaan marka waxaan hadalkan ula jeedaa annaga dadkeena way islaayeen muslimiin soomaalida way islaayeen way isbaabi'iyeen wax u haray ma jirin maanta masiirkooda sida ayaantii hore baan ka hadlay ma soomaalidu gacanta ugu jiraa mise yani dad kaleu gacanta ugu jiraa soomaalida masiirkeedu gacanta uguma jiro sidaad ogtihiin ugu yaraan markaan kor oo kulli kasoo tiriya habeen dhowt waan tirinay niman la yidhahdo igaad la yidhaahdo igad la yidhaahdo ayuu gacanta ugu jira ninkay dhisaan unbaa dhisan adiga gacantaada waa ka baxa kenya ma igaad bay gacanta ugu jirtaa uganda ma igaad bay gacanta ugu jirtaa ethoobia jabuuti ma igaad bay ugu jiraan waa maya qol walba masiirkeeda ayada ka taliso soo maha laakiin dawladahaasa adiga ku haysto maxaa gaarsiiyey halkaas ayagaa isgaarsiiyey markay isdileen cadowgooduna isku ay isku isku isku adeegsadeen ayay halkaasi gaareen weeyaan marka waxaa la rabaa walaalayaal haddii maanta wax un ummadaas loo soo sameeyey waxa weeye soomaalidu waxay tiraa qabriga baalka la yidhaha qorisaar maayo qorikaqaad ma la yidhaha soo ma hadda waa in markaa wixii la tari karo sharta say u yaraato ummadda muslimiinta dhiigooda u joogsado wixii khayr oo ku kaalmayn karto ummadda inaad ku kaalmaysid baa lagaa raba shartaadan inaad ka haysata baa la raba waxaa marka leeyahay fitanta waxyaalaha lagu damiyo waxaa ka mid ah walaalayaal ay fitnadu ku joogsanaysaa waxyaalaha lagu doojiyo looga hortagaa waxa weeye waa markay fitantu dhacdo waa arujuucu ila kitaab illah kitaabka ilahay in loo noqdo diinka ilahayna lagu dhaqmo maxaa yeelay ilahay wuxuu leey fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allah allah wuxuu le ma khtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah in kitaabka ilahay dadka ay u noqdaan ummaddaana kitaabka ilahay lagu dhaqo fitnadana taasaa looga baxaa weeyaan midda labaad waa inay dadku u istaagaan islaax bayna annaas yacni dadka inay dhexdhexaadiyaan oo islaax la sameeyo inay dadku u istaagaan maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyahay kulamada markuu tirinayay kulanka keliyo khayr kale uu ka soo reebay kulamada khayr kale waa saddex wey laa khayra fii kaiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas marka islaax bayna annaas wuxuu ka mid yahay yani waxyaalaha khayr kale marka la shirayo kamid yahay allah wuxuu le fataqu llaha waaslixuu daati baynakum uu leeyay xadiis maarata imaam tirmidi ibn xibbaan axmed kulle ay warinaya sheekh albani uu tasiixinayo wuxuu leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalam xadiis abi darda alaa ukhbirukum biafdali min darajati asiyaami wasalaati wasadaqa salaad iyo iyo soon iyo sadaqa wax ka fadli badan ma idin tusaa ma idiin sheegaa qaaluu balaa ya rasuul allah qaala islaaxu daati lbeyn salaaxu daati lbeyn dadka in la heshiisiiyo faina fasaada daati lbeyni dadka oo la isku diro dhexdooda fasaad laga shaqeeyaa hiya alxaaliqatu buu yii waa midii xiiraysa wey markaasuu yii laa aquulu inaha taxliqu shacr timahay xiirtaa ma oranayo walaakinaha taxliqu diin diinka ayay xiirtaa ayuu leeyahay marka islaax daat lbeyt waa soonka iyo sadaqada iyo zak yani salaada kaasaa ka fadli badan buu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam in ummadda heshiiskooda loo istaago dadka ahlu xalli walcaqdiga intay istaagaan ay ummadda heshiisiiyaan qodobka saddexaad oo fitnada looga baxo waxa weeye markii fitantu ay timaado waataan muxaadaradeena kelimadeena kusoo bilownay fitnada markay soo qaabilayso yeeyihiin dadka ugu ugu hor ugu hor arko dadka ahlu cilmiga dadka ahlu cilmiga ugu hor arko dadka ahlu cilmiga in loo noqdo oo ayaga lagu xirmo oo ahlu cilmigu ay ka taliyaan masiirka ummadda waxaan ujeedaa dadka rabbaaniyiinta culamada raasikiinta ahlu cilmiga ahlu khibarka ee khibrada leh wadciga dadka fahmi karo dadkaas inay dadku ku wada xirmaan shabaabku ku xirmo dawladdu ay ku xiranto shacabku ay ku xirmaan dad ahlu cilmiga laga wada qaato fatwo la doonto leanna waxa dagaalo dhacayay dadka ahlu cilmiga inta fatwo la weydiiyey fatwadooda laguma gelin fatwadoodii gala laguma gelin waxa weye shabaab xanaashadiis iyo wax lamida baa waxyaalo badan lagu galaa marka waxa weeye dadka ahlu cilmiga in dadka lagu xiro fitanta ayaa lagaga badbaadaa saddexdaas arimood kitaabka ilaahay loo noqdo islaax daatilbayn ummadda u istaagto dadka ahlu cilmiga ah oo loo istaago oo maarata ayaga lagu xirmo waa waxa fitanta looga baxo markay dhacdo ilaahay oo ummadaha uga saaray ka mid tahay ilahay subxaana watacala waxaan weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusna wa sifaatihi alculaa ummadaas muslimiinta ah dhibaataysan oo dhibka badan oo soo gaari inuu ilahay dhibka ka qaado ilahay inuu qiyaada raashida u sahlo ilaahay inta aan hanuunsanayn rushdigooda iyo hanuunkooda ilahay ha siiyo kii hanuunsanna ilaahay hanuunka ha u ziyaadiyo ilaahay abaarta iyo colaada iyo dhibaatada haysata allah ha ka qaado hada wabilahi tawfiiq wsala allah wasalam cala nabiyina maxamed